aslan in ji'tuka lam ajidka ka hor haddaan imaado oo aan ku waayo kaanaha turiidu lmowt waxaad moodaa inay ujeedda haddaad dhimato ka hor qaala in lam tajidnii fa'ti abaa bakrin buu rasuulka haddaad aniga i weydo abubakr baa meeshayda gelaya abubakar u kaale xadiidkuna waa xadiid waxa weeyaan saxiix waxaa ka mid a adilada culimadu ay deliishadeen qowlka rasuulka alayhi salaatu wasalaam caaisha ay ka warinayso oo caaisha waxay tidhi rasuulka alayhi salaatu wasalaam ayaa ii soo galay maalintii xanuunka uu ku bilaabmay deetana wuxuu yidhi udcu lii abaaka wa akhaak walaalka ayaa aabbaha igu yeedh xataa aktuba liabii bakrin kitaaban si abubakar aan warqad ugu qoro yacnii inuu isagu khaliifadii yahay uma qaala ya'ba allaahu waalmuslimuuna ilaa abaa bakrin ilaahay iyo muslimiintuba abubakar mooyaane cid kalama ogola arrinkan in loo dhiibo falaa yatmacu fii hada alamri daamic arrinkan cid aan abubakar ahayn damac yaanay ka gelin buuri rasuulku alayhi salaatu wasalaam hase haatee rasuulu kitaabkaasi muu qorin markii rasuulka xanuunkii uu ku daraaday ishtadda calayhi almarad ayaa saxaabadu waxay u kala caddaan weyday inuu yahay hadal xanuunku uu ka keenay iyo inuu yahay waxa weeyaan hadal xaqiiqa ah markaa way iska daayeen umay keenin markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadallada faraha badan ee uu tilmaamayna inay ku filan yihiin inuu abubakar yahay khaliifada ka dambeeya ayaa ay ku qanceen waxaa ka mid a waxyaabaay xujaysteen rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii xanuunku uu ku daraaday wuxuu yihi muruu muruu abaa bakrin falyusalli binnaas abubakar fara dadka ha tukiye waana adilada saxaabadu markii dambe khaliifnimadiisa ay uxujaysteen oo radiya waxay yidhahdeen rasuulku alayhi salatu slam radiyahu lahu rasuulu llahi liamri diinina falaa nardaa lahu fii amri dunyaana rasuulkaaba uga raali noqday arrintii diinta inuu nagu hogaamiyo oo kana tukinaya uu noqdo ma adduunyada iyo maamulkeeda ayaanan markaasi uga raali noqon ahayn waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ninku yidhi waxaan arkay miisaan samada laga soo dejiyey eeto adiga iyo abubakar baa laydin miisaamay rasuulka ilaahayow adigaa ka miisaan roonaaday cumar iyo abubakar baa la miisaamay abubakar baa miisaan roonaaday waxaa la miisaamay cumar iyo cuhmaan cumar baa miisaan roonaaday deetana kor baa loo qaaday qaala fara'aytu alkaraahata fii wajhi nabiy alayh slam faqaala khilaafatu nubuwa uma yu'ti allahu lmulka man yashaa waxaa rasuulku tilmaamay miisaanka caynkaasi iyo sida ay u kala miisaan roonaadeen inay tahay sida ay ugu kala horeynayaan khilaafada iyo maamulka dadka xadiidu safiinana wuxuu ihi rasuulku khilaafatu nubuwa halaathuuna sana uma yu'ti allahu lmulka man yashaa khilaafada nubuwadu ee calaa manhaji calaa minhaaji nubuwa ku socotaa waa soddon sannadood intaa kadibna ilaahay tabaaraka watacaala qofka uu doono ayaa mulkiga uu dhiibaya macanaa mulki bay isu bedelaysaa boqortooye xukum la kala dhaxlo soddonkaas sannadood kadib soddonkaas sannadoodna waxay ku beegan tahay waktigii khulafaa larbaca abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali ay hayeen lix bilood ayaa markaasi buuragaraysay oo cali bin abi aalib radi allahu canhu markii la dilay inankiisa markaasi loo dhiibay marka adiladaasi ay uxujaysteen culimada yidhi khilaafatu abibakr habatat binas culimo kale waxay dhahameen naskumay sugnaane waxay ku sugnaatay bilishaara rasuulku u ishaaray un hadallo laga fahmaya ayuu ku hadlay ta labaadna waxay ku sugnaatay biijmaaci lmuslimiin saxaaba saxaabadu inay isku waafaqeen muslimiintuna waxa weeyaan arrinka noocaasiya ay isku waafaqeen qof isagu hallaabay oo lumay mooyaane waxyaabaha ay xujaysteen inaanay binas ku sugnaanin waxaa ka mid a xadiidka uu leeyahay abubakrin radia allahu canhu waxaan ujeedaa uu leeyahay nacam abubakr cumar cafwan cumar ibnu khadaab baa wuxuu yihi in astakhlif qad istakhlafa man huwa khayru mini haddaan anigu markii naftu ay kasii baxaysa weli aanu dhiman aan khaliifo iga dambeeya aan magacaabo waxaa khaliifo ka dambeeyey magacaabo mid iga khayr badan abubakar buu ujeedaa abubakar radia allahu canhu khilaafada isaga ayaa u cahdiyey oo ballanka noocaasiyo sameeyey inuu dabadi khaliifadu noqdo cumar wain laa astakhlif falam yastakhlif man huwa khayru mini haddaanan anigu khaliifo iga dambeeye magacaabinna mid iga khayr badan baan magacaabin rasuulku ujeeda alayhi salaatu wasalaam marka taasi waxay tusinaysaa bay yidhaha rasuulku inaanu khaliifo ka dambeeye aanu magacaabin oanu tansiisin waayo dee cumar saas muu yidhaahdeen haddii khilaafata abubakar ay ku sugnaatay binas culimadii hore yidhi binas bay ku sugnaatay waa awiileeno waxay yidhaahdeen ee lam yastakhlif bicahdin maktuub cahdi iyo ballan qoraa ayaanu samayn rasuulku alayhi salatu salam o dee kitaabkii muu qorin laakiin istakhlafahu bilkalaam hadal buu rasuulku alayhi salatu salaam ku tilmaamay oo ku sheegay inuu abubakar yahay khaliifada waxa weeyaan ka dambeeya abubakrin radia allahu canhu waa isku waafaqeen saxaabadu qof uga mudan inuu noqdo khaliifatu lmuslimiin inaanu meeshaa joogin ismana aanu soo sharixin isagoo doorta muu odhan abubakr waxaan ujeedaa cumar iyo abu cubayda i war labadaan mid la baayactama inuu khaliifadii muslimiinta yahay dabeetana cumar baa ku bilaabo yidhi oo adiga cidna lagaa horumarin maayo dabeeta baycada noocaasiiyo dadkii waa iskaga daba yimaadeenoo baycada caynkaasi ay la galeen abubakr markaa fadaaishiisu aada iyo aad bay u fara badan tahay waxaana waxa weeyaan fadiila ugu filay inuu rasuulku yihi low kuntu mutakidan khaliila laitakadtu abaa bakrin khaliila haddaan khaliil samaysanaya abubakar baan ka dhigan lahaa walaakina saaxibakum khaliil ullah waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam la weydiiyey dadka iyo aad u jecesha qaala caaisha wa zawjatuha bintu abi bakr waxaa lagu yihi min arijaal qaala abuuha raggana aabbaheed baanu jecelahay buu yidhi kadib waxaa la yidhi yaa ku xiga wuxuu yihi cumar rag kale ayaa markaa rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu sheegay marka abubakrin khilaafadiisa qofka wax ka sheega siduu leeyahy sheikhu lislaam ibnu taymiya raximah ullah fi alcaqiida alwaasitiya fa huwa adalu min ximaari ahli dameerka reerkooda isagaa ka baadiyow badan saasuu yihi sheikhu lislaam ibnu taymiya raximah llah fi alcaqiida alwaasitiya waana isdiraa lilmuhaajiriina waalansaar tanaqus iyo hoos u dhigis iyo meelka dhac bay arrintaasi ku tahay muhaajiriin iyo ansaar in wixii ay isku waafaqeen la yidhaahdo baatil bay ahayd oo baatil bay isku waafaqeen ummadda nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam fii casrin min alcusuur inay baatil isku waafaqdaa suurtagal maaha rasuulkaa yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tajtamicu ummatii calaa dalaala wuxuu yihi sheekhu tuma dabeetana licumar ibnu khadaab baan u sugaynaa radia allahu canhu khilaafadii cumar baan u sugaynaa abubakar dabadi abubakar baa u tafwiidiyey oo istakhlafahu abubakrin ummadduna waa isku waafaqday cumar ibnu khadaabna radia allahu canhu fadaaishiisu aada iyo aad bay u fara badan tahay xataa cali bin abi aalib oo ay shiicadu ka soo dhowaystaan cumar ibnu khadaab radia allahu canhu ayaa qiray inuu cumar yahay afdal minhu oo maxamed ibnu alxanafiya oo ahaa cali bin abi aalib inankii uu dhalay ayaa wuxuu idhi aabbaay waxaan ku idhi faqultu yaa abati man khayru nnaasi bacda rasuuli illah dadka yaa u khayr badan rasuulka dabadi aabbahayow qaala abubakr abubakar baa u khayr badan ayuu yihi faqaala wuxuu yihi yaa bunaya wamaa tacraf oo miyaanad garanaynba waxaan ihi garan maayo dee abubakar baa u khayr badan qultu uma man qaala cumar wa khashiitu an yaquula uma cuhmaan haddaan idhaahdo cumar yaa ku xigana waxaan ka baqday buu idhi inuu idhaahdo cuhmaan dabeetana waxaan ku idhi uma anta kadib adaa ku xiga soo maaha cumar adaa ku xiga soo maaha qaala maa ana ilaa rajulu min almuslimiina buu ihi anugu nin muslimiinta ka mid ah ayuun baan ahay ee halkaa waxa weeyaan aada igu wado inankaygiiyow ay geynin rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam iktaduu biladayni min bacdi abi bakr wa cumar waa xadiid fii silsila saxiixa uu ku tilmaamaya calaamat lalbani bisanadin xasan ku dayda labada aniga iga dambeeya waa abubakar iyo iyo cumar xataa labada kale khulafada oo ah cuhmaan iyo cali inay ka horeeyaan ayaa meesha iska cad waxaa kaloo cali bin abi aalib ka sugnaatay bitawaatur sida sheikhulislaam uu tilmaamay inuu yidhi man samictuhu yufadilunii calaa abi bakrin wa cumar jalladtuhu xadda almuftari ninka aan maqlo isagoo abubakar iyo cumar iga fadilay ole cali baa afdal min abi bakrin wa cumar waxaan ku dhufanayaa xadka lagu dhufto jadalka laga jaro ka muftariga ana xad lqaadif tamaaniina jalda siddeetan jeedal baan ku dhufanayaa buuhi calaa mimbari kuufa ayaa sidaa uu ka yidhi cali bin abi aalib cumar ibn khaaab radia allahu canhu sida cabdillahi ibn cabaas uu leeyahay markii la dhaawacay isagoo sariirtii markaa dur yaalla naftuna ay ka baxday dadkii markii hareeraha ay ka galeen ay garbagaleen iyagoo ammaanaya oo u ducaynaya intii aan la qaadin ayaa nin baa xagga dambe igaga yimi uo garabkayga saas dhinaca i riixay deetana waan eegay isagoo aba cali oo yataraxam calaa cumar cumar ilaahay u weydiinaya naxariis deetana wuxuu ihi maa khallafta axada axaba ila allahi an alqa allaha bimili camalihi mink kamaa tegin buu yidhi oo kaamuu hadhin adiga qofaan ka jecelahay inaan camalkiisoo kale ilaahay kula kulmo anigoo camalkaa sameeyey cumar buu sheegaya waaymullaahi in kuntu la adunnu an yajcalaka allahu maca saaxibayk ilaahay baan ku dhaartae waxaan u malayn inuu ilaahay tabaaraka watacala labadaadi saaxiib meel kula geeyo waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo abu bakrin waayo waxaan maqlay in fara badan rasuulka ole ji'tu ana wa abu bakrin wa cumar dakaltu ana wa abu bakrin wa cumar mar walba rasuulku alayhi salaatu wasalaam abubakar iyo cumar saasuu isu raacin jiray waxaa imi aniga iyo abubakar iyo cumar waxaa soo galay aniga iyo abubakar iyo cumar wa kharajtu ana wa abu bakrin wa cumar fain kuntu la arju aw la adunnu an yajcalaka allahu macahuma cumar ibn khaaab radia allahu canhu khilaafadiisu isagana waxay ku sugnaatay bilishaara kadalika waxaay ku sugnaatay waxa weeyaan biitifaaqi lmuslimiin ishaarooyinka markaa tusiyey waxaa ka mid ah xadiidkaasi aynu tilmaanay ikhtaduu biladayni min bacdi xadiidkii waxa weeyaan waxaa ka mida waadaanta oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu arkay isagoo waadaan markaa ceel ka soo saaraya kadib abubakar uu ka soo saaray abubakarna soo jiiditaankaa waadaanta uu soo jiidayo dacfi uu ku jiro taagdara ay ka muuqato kadib cumar si fiican uu soo jiidayo xooga marka waxaa taana ay ku fasireen culimadu inay tahay khilaafadii oo abubakar radia allahu canhu muddo yar oo sanatayna ayuu hayay khilaafada muddadaasina fitan fara badan baa ka hor yimi oo ay ugu weyneyd waxa weeyaan xuruubtii uu la galay murtadiinta iyo maanicu zaka kuwii zakada diiday si awgeed baanay in badan u suurtogelin inuu cadowgii iyo gaaladii dagaal uu ku qaado islaamku waktigiisa aada uu faafo cumar ibnu khaaabna radiallahu canhu muddo dheer oo labiyo toban sannadoodba ka badan ayaa u ahaa khaliifatu lmuslimiin waxaanu jira cafwan cashara sanawaad ka badan waxaa markaa u suurto gashay waktigiisii islaamku dhulkii markaa ugu faraha badnaa inuu qabsado oo uu gaadho cumar ibnu khaaab radia allahu canhu sida aynu garanayno waa la dilay qisada markaa lagu dilayna waxaa warinaya imaamu albukhaari raximah llah nin baa jiray markaa abululu majuusi la odhan jiray kaana ghulaaman limugiira ibni shucba waxaa nin addoona oo lahaa mugiira ibni shucba oo ka mid ahaa dadka farsamo yaqaanka markaa ninkaasi asalkiisu waxau ahaa majuusi buu ahaa ninkaasi cadhadii isagoo haye cumar maadaama cumar dawladdii majuusiyadu ah dawlatu faris isagu uu riday waxaa dhacday markaa inuu ku talagalay cumar inuu dilo wuxuu soo tuntay markaa middi laba af leh uu soo sumeeyey weliba cumar ibnu khataab radia allahu canhu isaga ayaa waxa weeyaan dadka tukin jiray isagoo salaadii subax dadkii tukinaya oo akriyey suuratu yuusuf ama suuratu naxl aayado ka mid a ragcaddii koowaadna ku jira waxa u dheereynayana si sida ibnu cabaas ley si dadku ay isu soo gaadhaan ayaa waxaa dhacday in ninkaasi waxa weeyaan uu ku dhuftay tooridaas deetana cumar wuxuu yihi qatalanii aw akalanii alkalb waar wuu i dilay ninku ama aygu wuu i cunay bimacnaa qabta dabeetana middidiibuu ninkii la dhex qaaday saxaabadii laba iyo toban nin oo kale alaaa cashara rajulan oo min asaxaaba oo kale ayaa mididii uu geliyey toddoba waxa weyaan halka ay ku dhinteen nafta ay kaga baxday markii dambe oo si kale loo qaban kari waayey nin baa waxa weeyaan bustay ama go' weyn oo sitay saa ugu qabtay ku ciijiyey markuu arkay in la qabtayna isaga ayaa markaa mididii isgeliyey cumar markaa cabdiraxmaan ibni cawf uu ka dambeeyey ayaa uu gacanta soo qabtay oo salaadii halkii kasii waday dadkii markaa cumar kusoo dhawaay kusoo xigay waxaa meesha ka dhacay waa arkayeen laakiin dadkii ka fogaaya xagga dambe ku tukanayay waxaa dhacay aan ulamay socon sawdkii cumar unbay waayeen oo cabdiraxmaan oo tukinaya unbay maqleen subxaana allah subxaana allah ayay ku celcelinayeen markaa markii cabdiraxmaan dadkii uu tukiyey weliba salaadii salaadii soo gaabiyey ile musiibada caynkaasi ayaa dhacdee ayaa wuxuu diray cumar ibnu khadaab cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu aba ninkay dilay orodoo soo eg deetan ninkii wuxuu noqday hulaam almugiira wuxuuhi hulaam almugiira wayaa ninka ku dilay addoonkii mugiira waxa uu yihi markaa ma kii farsamo yaqaanka ahaba haa waxa uu yihi markaa alxamdu lilah aladii lam yajcal maniyati calaa yadi rajulin yaddaci lislaam waxaa mahad leh allah aan igu gacantiisa aan igu dilin nin islaamka u dhismo sheeganaya ibnu cabbaas oo adigii aabbahaaba waad jeclaydeen haaulaai alculuuj addoomaha kafarada gaaladaa inay ku farabataan magaalada waxa weeyaan madiina deetana wuxuu ihi iminka haddaad doonayso dhammaantood waanu laynaynaa amiirkii muuminiinta wuxuu ihi waad waad iska hadashay buu ihi iminka layntood maxay taraysa markay luqadaadii ku hadleen ee qibladaadii ay u tukadeen ee islaamkii waxa weeyaan ay u nisbo sheegteen gurigii baa loo qaaday dadka musiibo aada iyo aada u weyn ayaa ku dhacday dadka qaar waxay lahaan dhib ma leh waa iska bogsanaya qaar waxay lahan wallaahi inuu ka kacayo umalayn mayno nabiid baa la siiyey deeta nabiidka markuu ka soo baxay halkii laga wareemay ee lagaga dhuftay toorrida ayaa waxaa la gartay inuu yahay waxa weeyaan caanano laga dabageeyey sidoo kale ay ka soo baxeen inaanay markaa naf u laabnayn oo nabarkan mid laga kici karo sida loo bartay aanu ahayn ayaa markaasi loo fahmay dadkii baa u yimi iyagoo markaa ammaanaya dadkaa nin dhalinyaraabaa ka mid ahaa ninkaasi wuxuu ku yihi abshir yaa amiira almu'miniin bushra allaahi lak bushaaradii ilaahay ku bushaarayso waa min suxbati rasuuli illaah wa qadamin fi lislaam maa qad calimtu iyo islaamku aad u horaysay gacan weyna aad ku lahayd oo aada garanayso uma wulliita facadalta kadib waxaa lagaa dhigay khaliifadii muslimiinta cadaalad baa waxa weeyaan aada samaysay uma shahaada kadibna gacan xaqdaraa ayaa ku dishay wadidtu ana dalika kafaaf buu yihi cumar marka wallahi intaas inay ahaato inaan naarun kaga badbaado ayaan jecel laa calaya walaa liya waxbana aanan ku helin waxbana aanay iga raacin hawlahaad sheegaysa oo dhan inankii markuu jeestay cumar wuxuu arkay guntigiisa ama iisaarkiisa oo dhulka jiitamaya haddaba fiirso cumar xaaladda uu ku jiro dabeetana waxa uu yihi cumar irfac ya bna akhi irfac tawbak fainahu adqa anqaa litawbika waadqaa lirab war maradaada kor uqaad isbaalka iska daa qur-aanta in ninka muslimka ahay marada hoos uuga dhigo diinta islaamku dee uma ogola taasi ayaa maradaada nadaafadeedu ay ku jirtaa buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam islamarkaana taqwada rabbiya alla kacabsiga iyo amar qaadashadii ay ku jirta waa xaaladda cumar mar iyo arrinta uu ka hadlaayo waad aragtaa dadka qaarkood arrinta noocaasi waxay ku sheegi lahaayeen inay tahay maanta oo kale haddii laga hadlo inay tahay qushuur oo laga tegay lubaab alislaam diinta islaamku dhammaanteed baa wada lubaab qishriga waxaa dhaha diirka sare liinta soo diir ma leh lubdiguna dee waa intaa hoose la cuno ee qiimaha leh dadka qaarkood waxa dhaha islaamku waa qish qushuur iyo lubaab buu qaybsamaa waxna waa iska diirkaa sare waxna waa qubacdii hoose dee muhimka ahayd marka haddaad arrimahaasoo kale ka hadasho waxay ku odhanayaan diirkii baad ku mashquulsan tahay adoon gaadhinba waxa weeyaan qushuurki islaamku subxaana allah in qayb diirka waa la tuuraa soo maha liinta markaad xabad liina soo iibsato intaad diirka iska dhishaad tuuraysa islaamku wax la tuuro miyuu leeyay islaamku wax la tuuro male kulluhu waa lubbun weeyaan min allahi buu ka yimid tabaaraka watacala xagga ilaahay buu ka yimid talabaad bal haddii qofka hadalkiisa loo raacaba waxaan qaybta hoose ee khudraddu miyay noqonaysaa mid hagaagsan oo qurun iyo dhibaato ka badbaada haddaanay diirka lahayn diirku waa ka ilaalinaya markaa islaamka qaybihiisan sunanka iyo mustaxabaadka iyo makruhaadka in laga tago oo dad fara badan ay fududaysanayaan waa ka diintaada ku ilaalinaya hadday xumaantu way isu kaa dhiibdhiibaysa sunnayaashao dhan haddaad iska dayso dee ibliiskii difaaca aada ugu jirtay faralkiibaad markaa isugu soo gasheen waxaad ka dhigan tahay nin dagaalka gondihiisa iyo gurigiisi uu ka dhacayo dagaal gurigaaga ka dhacayna xataa haddii cadowgii aad iska baaciso aad ka saarto kolle horta gurigaagii laisla jiiriyo dee dhaawaciyo gaadhe laakiin cadowga haddaad meel shisho guriga ka baxsan dhufays aad uga gasho dee cadowgii waxa weeyaan soo gaari maayo gurigaagii halkaasaad ku kala quus qaadan doonta markaa sunankan iyo mustaxabaadkan iyo makruhaadkan in laga tagaa diinta waxa weeyaan inteeda kale waajibaada ama muxaramaada ayaa difaac waxa weeyaan ay u tahay marka cumar waad aragtaa masalada uu ka hadlaayo waana masale muhim waxaa la yaab leh in ragga muslimiinta kuwa kamidi dumarka xijaabkoodu dhulka uu gaadhay markay arkaan inay la yaabaan qadiyadan aada u qariibsada wey isagana haddaad eegto surwaalkiisa sida kabaha u iladaa buu iladay oo surwaalkiibaa ayaa kabti hoosta ka maraya hadduu arka gabadh xijaaban oo xijaabkeeda dhulka taabanayana uu la yaaba wuxuu le bal waxay samaynaysa siday dhulka u jiidaysaa waar iyada sidanaa la amray oo diintaa sidan fartay adigaa sidii lagu amray markaasi ka tegey marka waa qadiya aada u qariiba in raggii muslimiinta qaar ka midii maryahooda dhulka ay jiidaan dumarkoodii inay yidhahdaan kor u qaada nin baad arkaysa gabadhiisa haaf ay gashan tahay jilibka hoosta ugu jooga isaguna wuxuu gashay khamiis dee maasha allah hareeraha dhulkao dhan soo xaaday xijaabkii dumarka xataa waxa weeyaan ka daran waa qaraa'ibta ayay kamid marka waxaan uga jeedaa waa min baabi tambiihe cumar ibnu khataab waxaa aragta radia allahu canhu sida waladka ama inanka qadiyadda noocaasiya uu ugu baraarujiyey khulaasatu lqawl cumar ibnu khataab radiallahu canhu saas ayuu ku dhintay laguna aasay waxa weeyaan rasuulka iyo abubakar dhinacooda caaisha markii ogolaasho loo weydiiyey ee arrinta noocaasi oo ogolaatay kadib cumar markaa wuxuu sameeyey kuwo ka mida saxaabada lix saxaabada ka mid oo ahlu shuura ah oo ihi ka tashada lixdaasi ha iska dhex doortaan ninkii khaliifada noqonayay cabdillaahi ibnu cumarna waxa weeyaan haydinla joogo laakiin isagoo arrinka waxba kuma laha maanaa tacziya oo kale si ay ula noqoto shuurada haydinkala qayb qaata laakiin isagu khaliifo ma noqon kara buuli ilay mulka arrintu maahe wuxuu yihi sheekhu tuma dabeetana licuhmaan baanu u sugaynaa khilaafadii radia allahu canh cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhu sida aynu tilmaanay markii cumar la dilay ee uu dhintay kuwii ahlu shuura ahaa ee cumar uu magacaabay waxay isku waafaqeen inuu khaliifadii muslimiintu noqdo cuhmaan ibnu cafaan iyadoo kuwa laftooda uu ku jiray cumar cali bin abi aalib waxa uu ahaa markaa cuhmaan radia allahu canhu saxaabadii jannada loogu bushaariyey buu ka mid ahaa laba hablood oo ka mid ah hablihii rasuulka alayhi salaatu wasalaam ayaa u dhaxayo ooryihiisa noqday u kala dambeeyey markay mid dhimatay rasuulku tii kale uu siiyey tii kale markay dhimatayna rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi haddaanu mid saddexaad hayn lahayn iyadana cuhmaan baan u guurin lahay inay malaa'igtu ka xishootuu tilmaamay rasuulku alaa astaxyi min rajulin tastaxyi minhu lmalaa'ika markii uu soo galay cumar waxaan u jeedaa cuhmaan iyadoo boodada rasuulku bannaantae marada uu ku hagaajistay ayaa wuxuu yihi rasuulku miyaanan ka xishoonahayn nin malaa'ikatu raxmaan ay ka xishooto markii baycatu ridwaan baycadii la odhan jiray la galayna isagoo cuhmaan uu ku maqan yahay makoo rasuulku u diray rasuulka calayhi salaatu wasalaam gacantiisaa midig ka soo qaaday inay tahay gacantii cuhmaan oo hi wa haadihi can cuhmaan taasina waxay ka dhigan tahay beecadii cuhmaan ayay ka dhigan tahay cuhmaanna waynu garanayna isagana in la dilay madluuman wa shahiidan oo ay dileen waxa weeyaan alkhawaarij almaariqiin iyo ahlulfitan inay dileen uma dabeetana licaliy bin abi aalib radia allahu canhu ayaynu khilaafadii u sugaynaa cali bin abi aalib khilaafadiisu waxay ahayd khilaafatu xaq xadiidu safiinaana ka mida adiladayna tusinaysa oo alkhilaafatu halaathuuna sana ayuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam uma yu'ti illaahu mulkahu man yashaa soddonkaa sannadood ayaa khilaafatu calina radia allahu canhu ay ka mid ahay mulkigaa ka dambeeyey rasuulku uu tilmaamayaana waa mulkigii mucaawiya radia allahu canhu markaa cali waxaa la kulantay fitan fara badan oo acdaa'ul islaam ay ka shaqeeyeen fitanka caynkaasi waxaynu baraarujinaynaa dadka ka qayb qaatay ee saxaabada ka mid ahaa inay aada iyo aada u yaraayeen sida sheikhulislaam uu ku tilmaamayo minhaaju sunna duuna alcishriin labaatan qof wax ka yar bay ahayen wixii fitankaa saxaabada ku jira dadkan dagaalamaya dadka dadka badankooda waxay u qaataan inay saxaabada ahaayeen xataa kuwa ka qayb qaatayna arrinta noocaasi kaanuu mutaawiliin qaarkood waxa ay raadinayeen dhiiggii cuhmaan radia allahu canhu oo raggaa lasoo qabqabtabay lahaayeen qaarna waxay lahaayeen horta cali bin abi aalib ayaa ah khaliifadii muslimiinta bal isaga horta ha loo hogaansamo oo daacad iyo baycada ha la siiyo intaa kadib waxa weeya raggaa lasoo qabtay munaafiqiinta ayaa markaa ka faa'iidaystay iyo acdaa'u lislaam oo dagaaladaa dhacay xataa waxa weeyaan u sababahaa mid ay u qasdiyeen dadka muslimiintii ma aanay ahayn dhammaantoodna waa ma'juuriin mujtahidiina ma'juuriina wey oo kuwooda asiibayna waxa ay leeyihiin laba ajar kuwooda gafayna waxay leeyihiin hal ajar dagaalkana siduu leeyahy sheekhu lislaam ibnu taymiya raximahullah ahlulxadiidka caqiidadooda waxay tahay dagaalkaasi marnaba inaanu xaq ahayn dagaalka iyo fitnada noocaasi ee dhacda oo xataa waxa weeyaan cali bin abi aalib radia allahu canhu sidaa u fiicnayd inay ahayd tarkulqitaal ka tegista dagaalka adilaana taa tusinayso rasuulku wuxuu yihi alayh salaatu wasalaam xuseen ibnu cali ina ibnii hada sayidun wasayuslixu allahu bihi bayna daa'ifatayni cadiimatayni min almu'miniin inankaygaasi waa sayid ilaahay waxa uu ku islaaxin doonaa sababtiisa laba kooxood oo waaweyn oo muslimiinta ka mid a daa'ifatayn markaa maadaama rasuulku islaaxii uu ammaanay tarku lqitaal inuu ahaa awla ayuu u daliishanayaa arrinta noocaasi sheikhu lislaam waana qowlka waxa weeyaan ahlulxadiid khulaasadana waxay tahi sida darsigii shalay baynu ku tilmaanay waxa waajiba qofka muslimkaahi inaan fitankaa iyo waxaasi dhacay maadaama ka qaybgalkoodii ilaahay ka badbaadiyo cumrigiisaba dib uu uga dhigiyo dhalashadiisa inuu carabkiisana waxa weeyaan uu ka ilaaliyo ammaan mooyaane dhaleecayn iyo xumaynna aan laga maqal uu saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka sheegayo cali bin abi aalib fadaaishiisuna aada iyo aad ayay u fara badan tahay waa nin ilaahay uu jeclaa rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu jeclaa siduu ina tusinaya xadiidu sahl ibnu sacd ee ku jira saxiixaynka rasuulku wuxu uhi la uctiyana raayata hadan rajulan yuxibu allaha warasuulah wa yuxibuhu allahu warasuuluh berri waxaan u dhiimin doonaa calan dagaalka nin ilaah iyo rasuulkiisa jecel ilaah iyo rasuulkiisuna ay jecel yihiin wayaftaxu allahu calaa yaday ninkaasi wuxuu noqday caliy bin abi aalib radia allahu canhu wa ardaah rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay anna caliyan minhu bimansilati haaruuna min muusa ilaa annahu laa nabiya bacda cali inuu ka taagnaa rasuulka mansiladii uu ka taagnaa haaruun nebi muuse manaha taa macnaheedu in khaliifada isaga ka dambeeya inuu isaga ahaa ee waxaa culimmadu ay ka hadleen xadiidku inuu sabab gooniye lahaa oo ah inuu rasuulku madiine kaga tegay cali bin abi aalib isagoo dagaal iyo qaswi iyo jihaad u baxay markuu yihi ma nisaaga iyo adfaashaad igaga dhex tegaysaana uhi miyaanaad raalli ka noqon ahayn inaad ii noqoto aniga halkii haaruun uu taagnaa muuse nebi muuse markuu baxay ee uu tegey miiqaata rabbihi uu tegey wuxuu kaga sii tegey dadkiisii ayo haaruun oo walaalkii ahaa rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam ghazwi iyo dagaal markuu u baxay waxa uu kaga sii tegey dadkii dumarkii iyo carruurtii iyo dacafadii ka warhayntooda iyo maamulkooda cali bin abi aalib radia allahu canhu wuxuu yihi sheekhu wahum iyagu afartaas alkhulafaa alraashiduun khulafadii toosnaa weeyi walaa'imatu almahdiyuun iyo a'imadii hogaamiyeyaashii kuwa lagu dayda ahaa isla markaana ahaa kuwa mahdiyuuna hanuunsan iyagu dadkana hanuun iyo wanaagun waxa weeyaan tusinayay waxa arrinta noocaasi ay tahay mid la isku waafaqsan yahay waana ta uu tusiye xadiidu cirbaad ibnu sariya aladii rawahu axmed watirmidi wa abu daawuud qaala wacadanaa rasuulu llahi mawcidatan baliiga wajilat minha alquluub wadarafat minha alcuyuun rasuulku wuxuuna waaniyey waana xeel dheer almawcida waxaa la yidhaahdaa maa tantaficu bihi alquluub hadalka ay quluubta ku intifaacdaa mawcido la yidhahda hadal quluubta jilciyun ugula hadlay rasuulku indhihiina ka oohiyey quluubtiina ay cabsootay deetana waxay yidhahaan kaanahaa mawcidatu muwadicin faawsina waxaad moodaaba inay tahay waano mid sagootiyaya dadkan oo ka tegaye balnoo dardaara rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uhi usiikum bisamci waaaca wainahu man yacish minkum bacdii fasayara ikhtilaafan kaiira facalaykum bisunnatii wa sunati alkhulafaa araashidiina almahdiyiina min bacdi waxa uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam sunnadayda qabsada ka idinka mida noolaada iskhilaaf badan buu arki sunnadayda qabsada iyo sunnada khulafaa araashiduun almahdiyuun oo si fiican u qabsada oo gows dambeedka ku qaniina waiyaakum wamuxdathaati umuur bidaca iyo muxdathaadkana iska ilaaliya khulaafada markaa xadiidka lagu sheegayaa waa alkhulafaa alarbaca abubakr iyo cumar iyo cuthmaan iyo cali fadligooduna waxay u kala fadli badan yihiin fadluhum tartiibuhum fi lfadli waa ka tartiibihim fi lkhilaaf si khilaafada u kala horreeyeen ayay u kala fadli badan yihiin iskumay khilaafin ahlusunna waljamaca abubakar inuu yahay afdaluhum uma dabeetana cumar uu ku xigo laakiin cuhmaan iyo cali ayuhumaa afdal bay isku khilaafeen ahlu sunna bacdu ahli sunna oo reer kuufa ah ayaa kaanuu yufadiluuna caliyan calaa cuhmaan xataa sufyaan thawri baa kamid ahaa ilaa waxa weeyaan arrinta noocaasiya markii dambe istaqara amru ahli sunna waljamaca calaa taqdiimi cuhmaan calaa caliyin ahlu sunna waljamaca waxaa kelmadoodu markii dambe ay isugu ururtay in cuhmaan laga horumariyo cali oo cuhmaanu yahay afdal min caliyin waxaana uu leeyahay shaykhu islam fi alcaqida alwaasitiya hadihi laysat min masaa'il اlusul alati yudallalu fiha almukhaalif waa masalada tafdiilka cali calaa cuhmaan ama cuhmaan calaa cali waa غayru masalati اkhilaafa qofka idhaahda khilaafada cali baa uga mudnaa cuhmaan hada yudallal wahuwa adallu min ximaari ahli waqad izdaraa bilmuhaajiriina walansaar laakiin masalada tafdiilka waa mas'alo waxa weeyaan qofka mukhaalifkaa ee tusaalahaan yidhaahda cali baa afdal min cuhmaan aan la fadliilinahayn bidcana aan lagu xukumahayn saasuu leeyahay sheikhulislaam ibnu taymiya raximahullah fi lwaasitiya inaad aragteenna waa laga yaabaa halkan markuu sheekhu leeyay iyaga alkhulafaa raashiduuna waxaa kaloo u daliila xadiidka u leeyahy rasuulku alayhi salaatu wasalaam khilaafatu nubuwa halaahuuna sana khilaafada nubuwada ka dambaysa ee calaa minhaaji nubuwa ku socotaa waa soddon sanadood uma yu'ti llahu lmulka man yashaa intaa kadib ilaahay mulkiga wuxuu siinaya cidda uu doono laakiin waxaa isweydiin le taasi miyay tusinaysaa inaa afartaa khaliifo raggii ka dambeeyey muslimiinta u telinayay iyaga aan khaliifo la odhan ahayn soo kuwa culimadu odhan khulafaa bani umaya iyo khulafaa bani alcabaas waa kuwa culimmadu yidhaahda sida saxiixa iyagu khulafadii waa yihiin kuwa ka dambeeyeyna in khulafo lagu sheegaa oo magacaa loo bixiyaa way banaanta waxayna tusinaya xadiidu abi hurayra aladi fi saxiixayn waa xadiid marfuuca wuxu uhi rasuulu kanat banu israa'iil tasuusuhum alambiyaa kulamaa halaka nabiyun khalafahu nabiyun reer banu israa'iil waxaa maamuli jiray ambiyada mar kastoo nebi uu dhinto nebi kaluu ilaahay usoo saari jiray wa annahu laa nebiya bacdi laakiin aniga nebi iga dambeeya oo idin maamulayo idinkala wadaya ma jiro wasatakuunu khulafaa fatakhur khulafaabaa iga dambayn doona waanay fara badnaan doonaan lafdigaa fatakhur waxa uu tusinayaa khulafada rasuulku uu sheegaya afartanoo qura inaanu ahayn waxaa kaloo rasuulku xadiidka laftiisa uu ku yidhi fuu baycata alwal falwal oofiya fu wafu bay ka dhiganta oofiya baycada ka hore macnaa labaaba isku qabsan doonaba oo iyadoo mid haysta ayuu mid labaad ku qabsan doonaa ka hore baycadiiyo ballankii aada la gashay inaad wanaagga ku adeecaysaan oofiyo taa kasoo baxo ka dambe waxbaa ka dhegaysanina taasina waxay tusinaysaa khulafada rasuulkule way badan doonaan ee magaca u bixiyey inaanay afartan ahayn khulafada oo qura waayo afartan iskumay qabsan alxamdu lilah mid iyadoo mid haysto mid kale uu ka daba yimi oo la idhaahdo kii hore baycadiisa oofiyana kuma aanu jirin qadiyadaana sidaasi ayaa waxa weeyaan uu ku tilmaamay sheikhulislaam ibnu taymiya raximahullah majalada shan iyo soddonaad ee majmuuc alfataawa safxada saddex iyo labaatan ilaa safxada waxa weeyaan afar iyo labaatan wuxuu yihi sheekhu raximahullah wa ana alcasharata tobankii aladiina kuwaasi oo samaahu uu magacaabay rasuulu llahi sala allahu alay wasalam oo wabasharahum uugu bushaareeyey biljanna nashhadu lahum biljanna jannaan uga marakacaynaa calaa maa shahida lahum rasuulu llah sida rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu uga marakacay wa qawluhu lxaq rasuulka qowlkiisuna waa xaq wa hum iyagu tobankaa jannada loogu bushaareeyey abubakri weeye wa cumar wa cuhmaan wa caliyun wa طalxa wazubayr wa sacadu wa saciid wa cabdiraxmaan ibnu cawf wa abu cubayda ibnu jaraax wa huwa amiinu hadihi lumma wey ummaddankii uu aaminsanaa abu cubayda radia allahu canhum ajmaciin magacaana rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa u bixiyey markii uu raaciyey wafdigii nasaarada ahaa ee reer najraan ee u yimi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee yidhi na raaci nina kala xukuma oo dhiigga iyaga iyo xoolaha iyaga baanu ku aamino dabeetana amiinu haadi lummaan idin raacinayaa buu yihi abu cubayda ayaa rasuulku alayhi salatu wasalaam uu raaciyey tobankan rasuulku calayhi salaatu wasalaam jannada waa ugu bushaarey dad kaloo badan oo jannada loogu bushaariyeyna waa jiraan oo uu ka mid yahay thaabit ibnu qays oo ay ka mid ahayd khadiija faatima xasan iyo xusein sidaasoo kale waxaan cukaasha ibnu muxsin saxaabahaad iyo aad u fara badan baa jannada loogu bushaareeyey laakiin tobankan waxaa gooni culimmadu ay ugu sheegaan annagu tobankan xadiid qura ayaa lagu wada sheegay xaalad qura oo iyo wakti gooniya oo isla hal mar ahaa ayaana jannada loogu bushaariyey masaladana hore inuga hadalay oo ah dadka yaa jannada looga marakacaya saddexda qowle ku jira waynu tilmaanay qowlka odhanaya ambiye mooyaane cid kale jannay gelaysaa lama odhan karo qofkii dee hebel hebel qofkaa hebel jannuu gelaya lama odhan karo nihi qawlka maxamed ibn xanafiya iyo awsaaciya laga soo wariye wey waana qowl daciif oo adilada khilaafsan iyo qowlka kale odhanayey ciddii adila ay tilmaantay inay ahluljanno yihiin ayuunbaa janno looga marakici karaa waana qowlka ay ku tageen jumhuuru ahli lxadiid iyo qowl kale odhanaya cidda adila uga marakacday iyo cidda muslimiintu ay wanaag ku ammaanaan qowlkaana adiladiisa horeen usoo tilmaanay qowlka raajixa inuu yahay oo waa ikhtiyaaru sheikhulislaam ibnu taymiya raximahullah ayaynu casharo hore waxa weeyaan ku sheegay wuxuu yihi sheekhu raximahullah waman axsana qofka wanaajiya alqowla odhaahda uu ka odhanayo fii asxaabi rasuuli illah sala allahu alay wasalam saxaabada rasuulka iyo wa aswaajihi taahiraat rasuulka ooryihiisii daahirka ahaa ee min kulli danasin wasakh kasta iyo xumaan kasta daahirka ka ahaa oo awsaakhda macnawiga daahirka ka ahaa oo ah maca shirkiga iyo bidaca iyo macaasida iyo waxa lamida iyo wa duriyaatihi rasuulka tafiirtiisa almuqadasiina ahaa kuwa laga dahiray min kulli rajsin xumaan kasta faqad beriha qofkaasi waa ka beri noqday qofka dadka hadalku ka odhanayo wanaajiya min anifaaqi nifaaqa qofkaasi waa ka beri noqday waayo waxaa la yidhaahdo kalaamka laga hadlayo saxaabada ridwaan ullaahi calayhim ayaa asalkiisuba waxa uu ka yimi min anifaaq dadka abuuray ee bilaabay ayaa ahaa kuwa islaam muujisanaya nifaaqna u qarsoon yahay dadkaasi u horreeyey ninkii la odhan jiray cabdillaahi ibnu saba alyamani alyahuudi yahuudi buu ahaa islaamnimo muujistay kana dambeeyey fitankii waxa weeyaan lagu dilay cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canh waxaana markaa ujeeddadiisu ahayd inuu diinta islaamka fasahaadiyo buulus ninkii la odhan jiray diinta nasaarada sidii waxa weeyaan uu fasahaadiyey markaa qofka isagu arrimahaasi oo dhan iska ilaaliya ee hadalka uu saxaabada ka leeyahay wanaajiya iyo ahlulbeytka oo ay ku jiraan zawjaatu nabiy iyo rasuulka duriyadiisa qofkaasi nifaaqa noocaasi ah mid ka badbaaday weeyaan buu leeyahy sheekhu raximahullah markaa qowl wanaagsan mooyaane qowl kale saxaabada rasuulka inaan laga odhan karin casharkii shale baynu ku tilmaanay qofka xumaantooda sheegana inuu yahay mubtadic buu tilmaamay imaamu axmed xataa yatuuba ila allah wayarji ilaa ilaahay uu toobad keenayo oo uu soo noqonayo xataa taariikh ahaan baan uga sheekaynayay oo wixii kutubta ku qorraa un baan anigu sheegayey lagaa yeeli maayo laa yusmacu minka ama kutubaa ku qornaata ama meeshai doonaysa ha taallo lagaa aqbali maayo dadka inaad ka dhex sheeg sheegto masaawi u saxaaba waxaad ku tilmaamayso saa awgeed waxaa jira in la idhaha taariq suwaydaan oo waa kuwayti sheekha maaha nin jaamicati culum atechnolojiya fi lkuwait buu macallin ka yahay canjaladuu duubaa markaa ninkaas siiraah iyo taariikh idaacaddeenna waxa weeyaan hargeysa qismu luga alcarabiya ayaa marmar soo daysa waxa weeyaan xikaayaadkiisa iyo sheekooyinkiisa ninkaas wuxuu aada uga sheekeeyey oo uu dhex galay qadiyadii maa jaraa bayna saxaaba wixii saxaabada dhex maray fitanka noocaasi ayuu ka sheekeeyey dadka usoo bandhigay canjaladaha la nashrinayo culimada markaa la weydiiyo arrinkiisa loo bandhigay sida sheekh ibnu baaz oo kale raximahullah intuu noolaa iyo sheekh waxa weyaan ibnu cuthaymiin sheekh fawzan aimadaas waa ka digeen ninka caynkaasiya canjaladihiisa in la faafiyana waa diideenoo waa mamnuuceen waayo canjaladaha iyo hadalka noocaasi wuxuu keensanaya dadku saxaabadii rasuulka xiqdi iyo cadho inay u qaadaan waxa weeyaan ay nacaan culimada qaarkoodna kitaab baabay waxa weeyaan ka alifeen ninkaasi arrinkiisa ay ku radinayaan ay kaga jawaabayaan taqdiimna waxaa kule kitaabkaa sheekh fawzan raxmatullaahi caleyh qof kasta oo saxaabada afkiisa ka dayn waaya oo wax ka sheeg sheegana abaalkiisu waa kaa waa an yuxdara minhu wa yuxadar in laga digtoonaado oo laga digo wey waa in isaga la idhaha jooji hadduu joojin waayana in laga digo ayaa khasab noqonaysa waxaana muhima inaynu ogaano wax kastoo ku qoran kutubta taariikhdu sax maaha sida aimadu waxa weeyaan ay tilmaameen ibnu jariir atabari isaga ayaa qoray kitaabka la taariikhu lumam walmuluk waa kitaab taarikh muqadimadiisa wuxuu ku leeyahay kitaabka hordhiciisa kitaabkayga haddaad ku aragto riwaaya adaan saxiix ahayn hamoodinayta wax anigu aan sameeyey raggaa ruwaad ee sanadka ku jira ayaa inamaa uutiya min jihati ruwaati laa min jihatina saasuu leey markaa culimadu kutubtan markay qoreen asaaniiddii qisaska iyo riwaayaadkaas bay kusoo hordhigeen adiga ayaa la rabaa sanadka inaad iska eegto adiga iminka haddii war laguu keeno lagu idhaahdo warkaa hebel baa sheegay isna hebel buu kasoo wariy isna hebel buu kasoo wariy oo ay ku caddahay hebeladan inay beenaalayaal yihiin warka laga soo sheegay miyad rumaysanaysaa warka rumaysan maysidee ninkii kuu sheegay kuu yihi hebel baa sheegay ciddii sheegtay mar hadduu kuu sheegayna adiga ayay tahay inaad iska eegto in ninkiisa nin warkiisa la aqbali kara u yahay iyo iyo inaanu ahayn oo ninkii ma odhan kartid mar hadduu hebel sheegayba warkaas wuu asax dee hebel warkiisa waa la aqbalaa laakin yuu kaaga soo wariyey cidaan warkooda la aqbali karin buu kaaga soo wariyey waxaa kaloo markaa uu tilmaamay sheikhu lislaam ibnu taymiya raximahullah fi alcaqiida alwaasitiya waxyaabaha saxaabada laga sheegay ee kutubta taariikhda ku qoran inuu ka mid yahay minhaa maa huwa kadib waxaa ka mid a wax beena been cad oo la been abuurtay oo ay ka mid tahay qisada waxa weeyaan kutubta taarikhda qaarkood ku qoran ee leeyahay saxaabigii la odhan jiray camr ibnu caas baa khiyaameeyey saxaabigii kale la odhan jiray abu muusa alashcari waa qisatu makduuba sanadkeeda waxaa ku jira waxa weyaan abu makhnaf oo matruuka oo kadaaba soo culimadu waxa weyaan ay tilmaameen waxaa ka mida minhaa maa ziida aw nuqisa minha wax wax lagu kordhiyey ama wax laga nuqsaamiyey oo waguyira can wajhi saxiix wejigiisii saxda ahaa laga bedelay inta yaree saxda ee suganna waxa ay ku aasmaysaa amaanay waxba noqonahayn marka la garab dhigo xasanaadkoodi takunu maqmuura fii baxri xasanaatihi marka in laga fiirsado weeyaan waxyaabaha iyo marwiyaadka iyo riwaayaadka ku qoran kutubu taarikh mawqifka ahlu sunna ay ka istaagaan marwiyaadka ku qoran kutubu taariikhna waa mawqifka ay ka istaagaan axaadiia axaadiia asaaniideeda loo daraaseynayo ee ataana loo daraaseynayo wuxuu ihi sheekhu wa culamaau salaf culimadii salaf ee hore wanaagsanayd ee min asaabiqiina kuwii hore ah iyo waman bacdahum kuwii ka dambeeyey min ataabiciina kuwii wanaag kuwaa ku raacay ahlulkhayri weeye khabar mise khayr khayr baa idin qoran khayrka kuwa ehelka u aha weeye walahar ee alxadiid ahlulkhayr walxadiid weeye camalkooda marka la eego waa ahlu khayr cilmigooda marka la eegana waa cilmu xadiid waa cilmigaa manquulka ee mawruudka ee laga dhaxlay nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam wa ahlu lfiqhi weeye fiqiga kuwa ehelka u ahayo alfahmu fi ddiin iyo wanadar aragga saxda ah iyo daymada waxa weeyaan toosan markaa culimadaasi sheekhu wuxuu ku sifeeyey inay ahlu naqli yihiin oo diintoodu ra'yi maaha mujarada diintoodu waa mabniyatu cala alxadiid oo diinu nabiyi muxammadin aahaaru diinta nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyey waa diintaa naqliga waa qaala allahu iyo qaala rasul alcilmu qaala allahu qaala rasuuluhu qaala asaxaabatu laysa bitamwiih waxaa markaa ahluxadiidka iyo ahlu sunnaha ka mida sifaadkooda iyo khasaa'istooda diintooda inay ka qaataan aharka iyo xadiidka diintoodu waa diin manquula weeyaan waa diin lasoo raray rasuulka alayh salatu slam laga maqlay saxaabaday kasoo rareen taabiciintii wahaakada ilaa uu soo gaadhay waxa weeyaan ummadda inteeda dambe mana aha inay ku gaabsadeen warinta axaadiid iyo xifdintooda ee ahlu fiqhina wenye sida sheekhu waxa weeyaan uu tilmaamay oo jamacuu bayna waxa weeyaan xifdi alxadiid wa riwaayatihi wa bayna alfahmi walfiqhi fiih xadiidkii inay xifdiyaan oo ay wariyaan iyo inay fahmaan oo fiqha u yeeshaan labada arrimood ayaa ay kulmiyeen waxaana sheekhu meesha markaa uu ka saaraya kuwa ku tilmaamay ahlulxadiidku inay yihiin kuwa xadiidun iska xambaarsan oo zawaamil ah awrtaa dhaanku biyuhu saaray oo kale iska ah biyaha waxa wayaan aan ka cabi karahayn maanaa diinta aan fiqu lahayn sidaa sifada noocaasi inay ka duwan yihiin oo xadiidka inay hayaan fiqigiisa iyo fahamkiisa inay leeyihiin buu tilmaamaya laa yudkaruuna culamada laguma sheegayo ilaa biljamiil wanaag mooyaane wax kale laguma sheegayo culamaau salaf ahlu sunna ahlu lxadiid wanaag mooyaane wax kale laga sheegi maayo ana culimadu waxa weeyaan waa warasatu lambiya maqaamkii waxa weeyaan ambiyada ayay ummadda u taageen xagga cilmiga xifdintiisa iyo gaadhsiinta waxa weeyaan ummadda iyagii haddii wax laga sheego oo la qadxiyo o la dhaleeceeyo waxaa arrintaasi ay qadxin iyo dhaleecayn ku noqonaysaa cilmigii ay sideen oo cilmiga xambaarsanaayeen ayaan lagu kalsoonaan ahayn taana waxaa ka dhalanaysa waxa weyaan dayaacu diin diintu waxa weya inay lunto farqi baana udhaxeeya takhtiyat alcaalim iyo alqadxu fi lcaalim ma aha culamaau ahli sunna waljamaca inay yihiin macsuumiin yukhtiuuna wayusiibuun waana gafaan waana asiibaan siduu leeyahay imaamu malik raximah llah kullu yu'khadu min qawlihi wayutrak ilaa saaxibu hada alqabr qof kastana hadalkiisa waxna waa laga qaata oo wixii adilada waafaqa waxna waa la iskaga tagaa oo wixii adilada waxa weeyaan khilaafa ilaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam mooyaane marka taktiyadu waa inaad tidhaahdo qawlkaa caalimkaas uu yidhi waa haddaad wax cad hayso wey takhtiya ku dhisan ra'yi iyo hawo iyo istixsaan maaha waad odhan kartaa qawlkaas waa khata laakiin inaad caalimkii ahlu sunnaha qadxiso oo aad isaga laftiisii durto ayaan la ogolayn farqi baa labada arrimood udhexeeya labadaasi arrimood bana ummad baa ku dhacday casrigan bacdu nnaas ghuluwi bay ku sameeyeen waxa weeyaan culimadii xataa anahum laa yarduuna xataa bitaktiyatihim in la idhaha sheekaasi masalada uu ku gafayba inaan raalli ka noqon baa laga yaaba dadka qaarkood oo haddii dadka qaarkood maanta lagu idhaahdo abubakar akhtaa fi hadi lmasala ama cumar ama cuhmaan ama shaafici ama malik laa yusaawi hada cindahum shay agtooda waxba arrintaas kama dhigin waa iska caadi xasaasiyad kama qabaan laakiin caalim ahlu sunua casriga jooga hadii la akhtaa fi hadi lmasala waxaa laga yaabaa inay yuqiimuuna adunya walaa yuqciduunaha qofkaana waxaa laga yaababa inay tabdiiciyaano sunnadii iyo waxa weeyaan ariiqatu salafba ay ka saaraan hada waa khata dadka qaarkoodna daraf kala istaageen oo hadday arkaan caalimkii ahlu sunnaha sida iyagaa loo muuqato masale ku khaldamay inay caalimkii jarxiyaan oo ay duraan bu arrinkoodu noqon ariiqatu ahlu sunnana waad aragtaa labadaasay udhaxaysaa alcaalim laa yudkaru ila biljamiil lama qadxinayo lama durayo laakiin hadalkiisao dhan lama aqbalayo lama taqliidanayo ee hadalkiisa maa waafaqa alxaqana waa laga qaadanaya maa khaalafa alxaqana waxa weya waa la iskaga tegaya caalimka laftiisaana taasi ay u tahay manqabo iyo fadilo waman dakarahu bur shay qofka ku sheega bisuu'in xumaan fahuwa calaa gayri sabiil wadadii toosnayd iyo manhajkii saxda ah mid aan ahayn qof haysta wey oo ku taagan qofka culamaau ahli sunna ee min asaabiqiin wa min allaaxiqiin xumaan ku sheega wadadii toosnayd oo ah sabiilu lmu'miniina ilaahay qur-aanka uu ku sheegay mid aan ahayn bu waxa weeyaan u haystaa taa lafteeda waxaa loo baahan yahay in la eego qofka caalimka ahlu sunnaha wax ka sheegay maxaa ku kiciyay arrinta noocan haddii arrintaa waxaa ku kiciyay ay tahay nacayb uu qabo manhajka caalimkaas waxa weeyaan uu haystee saxea ariiqadii rasuulka iyo saxaabada iyo manhaji ahli sunna qofkaasi ayaa qof calaa gayri sabiila isla markaana waxaa ku kalifa la odhan karaa ibtidaac iyo khubs iyo xumaan u qarsoon weeyaan taasi ayaanay ku dareeraysaa hadalka culimadu ay yidhaahdaan markaad man ra'aytumuuhu yatakalam fi xamaad fattahimuuhu fi diini qofka aragtaan isagoo laga wada hadli karo qofku qofkii kale u kala niqaashi karo xagga adilo markay noqoto oo xaawili karo isku dayi karo inuu qawlkiisa waxa weeyaan ku qanciyo waa waadix baan umalaynaya waxaan markaa baraarujinaya dhowr masalo oo inaanay sharci ahayn culimadu ay isku waafaqeen waxaa masaaisha kamid a masalada aynu ka hadlaynaa waxa weeye qofku intuu isagu qur'aankii akriyo sawaabkiisii inuu u hadiyeeyo oo u niyoodo qofkii dhintay taa waya intay culimadu ka hadleen laakiin laba mas'aloba taasi waa ka duwan yahin waa ka xukun duwan yahin ta koowaad waxay tahy in la idhahdo qofkii dhintay baa qur'aanka loo akrinaya iyadoo looga jeedo qur'aankiibaa waxa weeyaan gaadhaya qofkii oo laftiisii oo raxmad u noqonaya ta laga hadlaya taa maaha ta laga hadlaya waxa weeye qur'aankii la akriyey ajarkiisii loo hadiyeeyey ajar ahaan ma u helaya mase u heli maayo laakiin qofkii oo dhintay oo meyd oo halkaa yaalla qur-aan in loola dul fadhiisatay culimadu ka hadlayaan taama waa kan loo masalo kala duwan taasina wax sharci oo sunnada rasuula ku sugnaatay maaha mid ay culimadu ogolaadeenna maaha mid kalea kasii daran oo inta dad la soo kaxeeyo in la kiraysto oo ladhaha lacag baanu idin siinaynaa qur-aan akriya oo qofka igii dhintay qur-aan oo akriya taana culimada ahlu sunna way isku waafaqeen shaafici iyo maalik iyo axmed iyo dhammaantood inaanay sharci ahayn taas waxyaabaha dee lagu diiday sharci ay ku noqon weydana waxaa ka mid a qur-aankan akrintiisu waa cibaado cibaadaduna haddaan ilaahay daraaddii loo samaynahayn dee ansixiba mayso oo kii sameynaya laftiisa aan ajar ka helahayn iska dhaaf mid kaloo u direen ninkan markaa lasoo kireeye layidhi qur-aan akriba shaqayso qur-aankan wuxuu u akriyay inuu shaqaysto somao lacag u heliyo adduunyo iska dhaaf ajar gaadho kii dhintae oo u hadiyeeye isagaana xubo ka helinba waa ilahay daraaddi baan u akriy waxaad ka warantaa qofka inta lacag la siilo la dhahdo kaali tukada lacagta awgeed u tukada miyuu salaada ajar ka helaya qofkaas waa ikhlaaskii waa ka maqan inama alacmaalu binniyaat wa inamaa likulli imriin maa nawa ninka qur-aanka akriya ujeedadiisu ay tahay lacag aad ka heshidna ninkaasina waxa weeyaan isagaan qur-aanka ajar ka helin waayo ikhlaaskii baa ka maqan oo camalkiisaba kayru maqbuula camalkii aan isagaba laga aqbalin maadaama niyadiisu aanay wanaagsanayn waxa weeyaan inuu cid kale ajar uu ka gaadhana waa qadiyad iska waadixaan umalaynaya inaanay dhac ahayn oo qofku wuxuu isagu leeyahay buu bixin karaa soo maya u haysto laakiin waxaanu isajar aanu isagiiba helin oo aanu haysan miyuu cid kala siin kara waa maya faaqidu shay laa yucطiih isagood balan fiirsa wuxuu leeyahy shaarixu taxaawiya wa ama qira'atu lqur'aan wuxuu yidhi wa ama istijaaru qawmin yaqra'uuna alqur'aana wayahduunahu lilmayit fahada lam yafcalu axadu min asalaf in la soo kiraysto dad qur'aan akriya miyaa oo dabeete u hadiyeeye kii dhintay axad ka mida dadkii hore wanaagsanaa taa muu sameyn walaa amara bi axadu min aimati diin aimada diinta islaamka mid kamidiina muu amrin laa shaafic walaa maalik walaa axmed walaa abu xaniifa walaa kuwii ka horreeye walaa kuwa ka dambeeyey walaa rakasa fi axad min alaimana muu banayn wlistijaaru calaa nafsi tilaawati kayru jaaizin bilaa khilaaf waxaan marka horeba banaanaynba oo laysku waafaqsay inaanu banaanayn in qof loo kiraysto siduu qur'aan u akriyo oo culimadu waxay isku khilaafeen qofkii qur-aanka dadka barayey ma ka qaadan karaa mushqaayad laakiin qur-aan su u akriyo dabeete ajarkiisa kuwa noole ama kuwa dhintay u helaan ma loo kiraysan karaa taasi inaanay banaanayn oo hayru jaa'iz ay tahay culimadu waa isku waafaqeen masalada kale in baraarujinana waxay tahay dadkan dhintay ee muslimiinta ka mida ilaahay unaxariistee marka la leeyahy qur'aan baa loo akrin karaa oo sawaabkiisii loo diri karaa qof intuu u akriyo ilaahay daraaddii u niyoodo ayuu dabeeta ajarkii u hadiyeyn karaa meesha loogu akrinayaa maaha in xabaashoodii lala dul tago taasina inaanay sharci ahayn ayaa ahlulcilmigu ay sheegeen raxmatullaahi caleyh ka maalik wa abi xaniifa wa axmed imaamu shaaficina hadalkiisaba daayo isagu wuxuu leeyahy maba gaadhayaba qur-aanku buu taagay aimadaa kale xataa qaba inuu gaadhayan waxay leeyihin xabaashiisi lala dul tegi maayo oo xabaaluhu ma aha laysat maxalan liqira'ati lqur'aan xabaaluhu meel qur'aan lagu akriyo maaha rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi guryihiina waxa weeyaan ku tukada ijcaluu min salaatikum libuyuutikum walaa tajcaluuha maqaabir guryihiina salaadiina wax ka mida ku tukada waa salaadii sunnaha oo guryihiina xabaalaha ka dhigina waayo xabaaluhu meel lagu tukada maaha salaada iyo qur'aanka akrintiisuna waa isku mid maadaama ay isku mid yihiinoo salaadii la diiday in xabaalaha lala doonto qur-aankiina xabaala lala doonan maayo sidaa ogeed rasuulku calayhi salaatu wasalaam qof marka la aasayo aaskiisa la dhameeyo wuxuu odhan jiray istakfiruu liakhiikum was'aluu lahu tathbiita fa inahu laana yusal walaalkiin ilaahay dembi dhaaf u weydiiyey iyo ilaahay inuu sugo iminkaa su-aala lagu bilaabaya oo la imtixaamaya qadiyad kalena waxay tahay dadkan dhintay markaa culimada qaarkood oo ahlu sunnihii ay yidhaahdeen acmaashii wanaagsaneed ee la sameeyey ilaahay daraaddii loo sameeyey sawaabkeeda iyo ajarkeeda haddii loo hadiyeeyo waa gaadhayaa waxbuu ku taraya waxa ay diideen culimadu in wakti gaara loo sameeyo tusaale ahaan la yidhaahdo sanadkiiba hal mar la yidhaahdo sana waktigaasan sadaqadu bixinaya qofkii dhintay waalidka ahaa ma qaraabada kale ama muslimiintaba ka mid ah sadaqad baa bixinaya si ajarkeedu u gaadho waayo waxan waa cibaado cibaadadana adigu wakti aanay shareecadu u samaynin u samaysan maaha cibaadaadku labay u qaybsamaanoo kuwa shareecadu ay wakti u samaysay kuwa waktigoodii wakti aan ahayn lama samayn karo iyo kuwa shareecadu aanay wakti u xadidin kuwaana adigu wakti inaad u xadiddo lagaama ogola ee marka aad kartid ee ay kuu suurtoodo waktigay doonaysa ha noqoto haddaad maalin kasta bixin karaysid haddaad bishiiba mar bixin karaysid toddobaadkiiba mar sanadkiiba mar haddaad bixin karaysid labadii sano wakti gaarun ado ha u samaysan kuna beegin qofku maalintii waxa weeyaan u dhintay hada laysa bimashruuc waayo waa ziyaadada adigu aad ku dartay inaad wakti gaara u samayso maalintuu dhintay inaad ku beegto oo aada aaminto in ay taasi sharci tahay oo maalmaha mooyaane maalin maalmaha kale aana waxba ku tarahayn taasi waa sharci adigu aada dejisay weeye maaha sharciga islaamka iyo kii culimadu ay ka hadlayeen maaha waa ka baxsay ta kale iyaduna waxa ay tahay waa inaanad aaminin in sadaqo gaara mooyaane mid kale aanay gaadhahayn dadka qaar ba waxa laga ina aaminsan yihiin qofkii dhintay sadaqada haddii loo bixiyo gaadhaysaa inay tan marka xoola la qalo oo haddaan waxuba la qalinba inaanay sadaqaba noqonahayn baa laga ina aaminsan yihiin sadaqadu way noocee badan tahay marba tii aada awoodo ee masaakiintana u nafciyo waxtar badan ayuunbaad bixinaysaa oad ajarkeedana u niyoonaysaa qofkii dhintay laakiin adigu inaad aaminto maaha ilaa lax ama wan la qalo inaanay sadaqaba gaadhahayn qofkii dhintay ajarkeeda aanu gaadhahay haddaad ceel iibi iibin karto iibi laga cabo ajarkana u niyood inuu ilaahay gaadhsiiyo waalidkaaga dhintay ama qofkii kale muslimiinta kamid ahaa dhintay haddii waxa weeyaan saasoo kale aad bixin karto raashin qof xanuunsanaya haddaad dawo ka bixin karto yaan la aamin oo la ictiqaadinuun sadaqada diintu ay ka hadashay dadka dhintay loo bixinay inay to in wax la qalo haddii markaa qofku intuu xoole ilaahay daraaddii u qalo min ajli illaah isagoo aan aaminsanayn inay sadaqadu qalitaanka un ku kooban tahay ee aaminsanu inay sadaqaadka un ka mid tahay deeta uu bixiyo ajarkii u niyoodo qofkii dhintay taasi waa saxiix laakiin taynu diidaynaa waa in sadaqadii lagu soo ururiyo un qalitaan la aamino ilaa wax la qala inaana sadaqaba noqon ahayn waad fahamtay mar malaynaya taan wuxuu yihi sheekhu raximahullah wallahu tacaala ilaahay koreeyey yastajiib waa ajiiba addacawaad baryooyinka iyo yeedhmooyinkii dhawaaqa loo dhawaaqo waa ajiiba wayaqdii ilaahay tabaaraka wa tacaala waa u dhameeyaa ciddii xaajo leh alxaajaat xaajooyinka ay leeyihiin haddii rabbi tabaaraka wa tacaala ay weydiistaan masaladan ducada iyo baryadu waxay hoos tegaysaa tawxiid urububiya furuucdiisa iyo ajdaadiisa ayay ka mid tahy inaad aaminto in ilaahay tabaaraka wa tacaala mid ducada ajiiba uu yahay xaajaadka khalqigu ay leeyihiinna ka u qabtay inuu yahay oo ducada ajiibitaankeeda iyo qadaau xaajaat dee tadbiirka ilahay iyo maamulka ilahay caalamkan maamulayaabay ka mid tahy yudabiru alamra min asamaai ila alard waxyaabaha samada ilaahay kasoo xukumaya waxaa ka mid ah ijaabatu dacawaat baryada la baryo inuu ajiibo wa qadaau alxaajaat inuu gudo rabbi tabaaraka wa tacaala xaajooyinka loo bandhigto markaa sababta sheekhu kitaabkan caqiidada u keenay waa taa sabab labaadna waa jirtaayo waxaa jira kuwo ka mid ah falaasifada la yidhaahdo almutafalsif iyo khulaatu suufiya ayaa waxay yidhaahdeen ducadu waaba macno darra bay yidhahdeen in ilaahay barida wax allaaliya waxay taraysaana ma jirto qoladaa qowlkoodu inuu baadil yahay oo nusuusta uu khilaafsanyay suu u caddeeya ayaa sheekhu markaa wuxuu yidhi wallahu tacaala yastajiibu dacawaat wa yaqdi alxaajaat ilaahay subxaana wa tacaala baryada la baryayaa faa'iido ma laha bay yidhaahdeen kuwa aynu tilmaannay ahlu baatilka ah waxaanay xujaysteenay yidhaahdeen shaygaanaad ilaahay weydiisanaysaa laba arrimood kama dhexeeyo inuu ilaahay horeba u doono inaad hesho iyo in ilaahay aanu doonin haddii ilaahay hore u doono o u qadaro inaad hesho dee mashiiada ilaahay buu ku dhacayaa baryadaadani markaa waa macno laawi haddii ilaahay tabaaraka wa tacaala uu doonay inaanad helinna ilaahay waxau inaanad helin uu doonay inaad weydiisataa iyaduna waa faa'iido darra weeyaan waxaa kollay ba aanad helahay hadda shubhadooda u fiiro saasay yidhahdeen ahlu sunna waljamaaca taa waa ka jawaabeen oo waxay yidhaahdeen war ducadu mar walba faa'iiday leedahay oo ducadan ilaahay aada baryaysaa tabaaraka wa tacaala waxa ay tusinaysaa markaad ilaahay bariday horta waxa aad sugtay oo aada qirtay ilaahay jiritaankiisa oo cid aan jirin dee miyaa la barya ani ilaahay jiritaankiisuguunba ilaahay baryay ta labaadna ilaahay inuu qani yahay baad ictiqaaday oo haddaad aaminsantay ilaahay inuu faqiir yahay dee maad baridano faqiir waxba lama weydiisto ta saddexaadna waxay tay ilaahay waxaad sugtay inuu yahay samiic mid ku maqlaya haddaanu ilaahay kuba maqlahayn maba aanad barideenba waxaa kalood ilaahay u sugaysaa alkarab ilaahay mid deeqsiya inuu yihi oo ilaahay haddaad aaminsantahay inuu bakiil yahay dee maad barideenoo iskamaad khasaarisan hadalkaaga laakiin ilaahay deeqsinimaa u sugtay markaad bariday ilaahay waxaad u sugta oo kale arraxma inuu naxariisto waayo ka qaasiga ee bilaa naxariista waxba lama weydiista dee dhinac baa laga maraa waxaa kaloo ilaahay tabaaraka wa tacaala u sugtay markaad barida alqudra awood inuu leeyahy oo haddii waxaanaad weydiisanaysaba aanu qaban karahayn dee mabaad weydiisateenba marka ilaahay tabaaraka wa tacaala baryadan la baryayaa tawxiidkiisa iyo keliyeyntiisa ayay ka mid tahay haddii xataa faa'iido kale aanay ku jiri lahaynbana taasi ayaa faa'iide ah inaad ilaahay keliyeysay tabaaraka wa tacaala oo aad ictiraaftay rabbi subxaana wa tacaala tawxiidkiisa iyo keliyeyntiisa iyo sifaatkiisa iyo tilmaamihiisa wanaagsan faa'iido kaleana waa ku jirtaayo faqrigaaga iyo baahidaadii ayaad ilaahay subxaana wa tacaala aada u muujisay oo inaad adigu faqiir tahay ilaahayna qaniyo ilaahay aada u baahan tahay ayaad muujisay o ilahay baad subxana wa tacaala isu dhul dhigtay taa lafteeda ayaana cibaadaad saa ogeed baa rasuulku alayh isalaatu wasalaam yuhi adducaa huwa alcibaada baryadu iyada ayaa lafteeda oo cibaadaad markaa salaadan aynu tukanayno waxyaaba aynu ku doonayno waxaa ka mida janno waxaa ka mid inaynu naar kaga badbaadno waxaa kaleynu u samaynaynaa si aynu u muujino addoonnimada rabbi tabaaraka watacaala addoon aynu nahay dee ducadina waa sidaasoo kale xataa haddii laga soo qaado inaanad waxba ku helahayn samaynteeda ayaabaa cibaado ilaahay subxaana watacaala aada ugu dhowaanaysa oo ilaah aad wax kaga doonaysa taasi waa taa ta labaad markanay leeyihiin waxaan haddii ilaahay uu doonayna inaad heshana dee waad heli markaa baryadaadi waxba dee may tarin haddii ilaahay uu doonay inaanad helinna dee heliba maysde baryada maxaad ka baryaysaaba saas yidhaha waxaa la leeyahay laba laba weji ama laba arrimood meesha soo dhigteene mid saddexaad maxaad ugu dari weyde oo ah inuu ilaahay doonay laakiin dooni siduu shardi ay ku xidhanta oo ilaahay tabaaraka watacala uha addoonkaasi hadduu ibaryo waxaa la siiyo haddaanu ibaryinna waxaa heli maayo oo shaygan uu yahay shay ilaahay uu doonay inaad hesho laakiin helitaanka aad helaysa shardi uu ku xidhay shardigaasina uu yahayba ducadabadi oo ilaahay tabaaraka watacaala ashyaadan isagoo shay waliba inuu dhacayo inaanu kii aan dhacayn intaba isagoo doonay haddana kullu shay ilaahay sababu ayuu u yeelay oo ducadu waxay ka mid tahay inuu ilaahay wixii aad doonaysay uu kaa yeeluu ku siiyaa risqiga uu ku arsaaqayaa bay ka mid tahay ila risqigu mid quluubta ilaahay uu arsaaqo iimaan iyo daaco uu ku arsaaqo iyo mid jasadka uu arsaaqo oo xoolo xalaala uu ku arsaaqaba waa leeyahay risqigana waxaynu naqaanaa ilaahay isagoo inaad intaad ka heli layd inaad hesho inaanad helin waxaba doonay oo qadaray haddana ilaahay tabaaraka watacaala dee asbaab buu u yeelay oo ilaahay wuxuu yihi famshuu fii maraakibaha dhulka marukaa dhulka dushiisa ku socdo risqiga raadi wabtaquu min fadli ilahay fadligiisa raadiya oo risqigii waxa weeyaan faidaa qudiyat asalaatu fantashiruu fi lardi wabtaquu min fadli illah salaadii jumca marka la tukado dhulka ilaahay u kala kaca oo risqiga ilahay iyo fadligiisa dee raadiya xalaasha ah oo maaha in la ictiqaado jimcuhu inuu yahay maalin diinta islaamka fasax ay ka dhigto adigu haddaad saada isu fasaxayso waktigaaga sa aad u habaysatay waa halkeeda laakiin islaamku inama odhan jimcu waa maalin fasax oo salaada jimcaha ka hor in la shaqaysanayaabuu qur-aanku sheegay oo ilaahay wuxuu yihi idaa nuudiya lisalaati min yowmi ljumca fascaw ilaa dikri illaahi wadaru lbeyc salaada jumco marka la eedaamo ilaahay dikrigiisa xaggiisa u kaco iibka joojiya marka iibku waa socday soomad arag inta eedaanka ka horaysa o dhan iibka waa socon karaa waa laysu ogoli in laweel waa fasax lama odhan sidaasoo kale salaaddii marka la dhameeyana maxaa yihi faidaa qudiyat isalaatu fantashiruu fi lardi wabtaquu min fadli min albidaci almuxdatha bay ka mid tahay in la ictiqaado inay maalinta jumcuuta maalin islaamku fasax uu ka dhigay la adiga haddaad doonto sidaada fasax uga dhigan karaa maalintaad doonaysa oo aad iska nasato laakiin ha aaminin inay ka mid tahay diinta islaamka oo cibaado sheegan waxaa masaladana si fiican uga hadlay sheekhu albani raximahullah kitaabkiisa la idhaahdo kitaabku kaga hadlay axkaamta waxa weeyaan salaada jumca ayib waxaa marka aynu ka hadlaynay in ilaahay tabaaraka watacaala risqigii isagoo qoray haddana asbaab uu u yeelay ducaduna waa min jumlati asbaab asbaabta ilaahay wanaagiisa lagu helo ayay ka mid tahay waxaynu odhan karnaa qof kale ducadu faa'iide ma laho arrintu qadarkuunbay unoqonaysaa dee inaad guursatay iyo inaanad guursani waa isku mid oo inaad guursataa faa'iide ma laha haddaad carruur doonaysa oo haddii ilaahay carruur kuu qorayna dee adigoon guursanba baad iska heli doonta tal waxaga ka soo baxayaan haddii ilaahay tabaaraka watacaala aanu kuu qorinna dee guurku faa'iidaba laho kolle heli maysa qofka sidaa idhaasoo dadku la yaabi maayaan dee ducadina waa sidaasoo kale oo sida guurku sabab uu ugu yahay in carruur ilaahay ku siiyo ayaa waxa weeyaan ducaduna ay sabab ugu tahay in waxaad doonaysa ku siiyo oo bal qofka idhaahdo ka waran waxba ha cunin waxbana ha cabin haddii ilaahay uu doonay inaad iska dheragto ad iska cokolaato waad iska dhergi waad iska cokolaado waxbana cunin waxbana aan cabin haddii ilaahay aanu doonina haddaad cuntiya haddaad cabto toona cokolaan maysa oo dhergi maysa soo qofka caqlidaro caqlidaro lagu sifayn maayo saa ogeed baa culimada ahlu sunno waxaa ka mid ah hadallada ay yidhaahdaan aliltifaatu ila asbaabi shirku fi tawxiid in asbaabto qura la eego oo kii waxaan sababayo allah tabaaraka watacaala ah layska ilaabaa waa shirki weeyaan oo waxaanba inaad sababta un ku heshay risqigan inaad shaqadaad un ku heshay haddaad aaminto ka hor oo inuu ilaahay bixiye baad ilowda ama aad diiddo miyaana shirki noqonayn shirki bay noqonaysaa wamaxu lasbaabi an takuuna asbaaba naqsun fi lcaql asbaabtii inay waxaan sabab u tahay inaad meesha ka saarto amaba si aad diidood gebigeediba iska daysaana waa nuqsaan caqligaa ku jirta wey oo caqli daray dadu ku sifaynayaan qofka asbaabtii wax uu ku heli lahaa ee ilaahay tabaaraka watacaala uu baneeyey ka taga haddana wixii doonayay saa awgeed baa ilaahay subxaana watacaala kuwo reer yamaneed ahaayo yidhi baabkan oo kala galay oo yidhi ilaahay baa na irsaaqi doonee sahay la-aan baanu iska tegaynaa xajka ilaahay muxuu ku uhi watazawadu bu ilahay yidhi sahay qaata bu ilahay yidhi ina khayra zaadi taqwa sahayda adduunyado qurana ha isku halaynine taa aakhiro alla kacabsiga iyadana ilaashada labadii sahayoodba markaa ha ka tegina markaa khulaasadu waxay tahay ducadu waa min jumlati asbaab ilaahayna tabaaraka watacaala mashiicadiisa shaygan inaad hesho uu doono waxa laga yahay inuu ku xidhan yahay shardi shardigaas waa inaad sababtaa la timaado ama shardigaas waa inaad sababta noocaasiya aad ka tagto oo aada iska dayso ducada markaa waxaa la yidhaahdo iyo baryadu maadaama ay cibaado tahay waa in loo ducaysto sida shareecada islaamku waxa weeyaan ay qarirtay oo haddii shareecadu meel gaara ay tidhi si gaara u ducaysa sidii baa loo ducaysanaya haddii shareecadu ay ducada si guudun ay u banayso oo wakti gaar aanay u samaynayo meel gaarana meel gaar iyo wakti gaara in loo sameeyo maaha ee marka aad kartid iyo marka ay kuu fudaato waa inaad la timaadid wuxuu ihi sheekhu raximahullah wayamliku ilaahi tabaaraka wa tacaala waa mulkiyaa marka halkaa ishkaal yar baa ku jira intaana dhaafin ilaahay baryooyinka waa ajiibaa buu ihi sheekhu ilaahay baana dee sidaa tilmaamo ilaahay wuxuu ihi wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum ibarya waan idin ajiibi doonaa waidaa saalaka cibaadii canii fainii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaan addoomahaygu hadday kaa weydiiyaan waan dhowahay ka ibaryana baryadiisa waan ajiibaya ee falyastajiibuu lii waliyu'minuu bi ee iyagu ha la yimaadaan inay iyagu ilaahay ajiibaanay marka hore ka amar qaataan iimaanna ha la yimaadaan si baryada looga aqbalo marka waxaa la isweydiin karaa dad fara badan baa ilaahay baryo haddana wixii ilaahay weydiisteen aan arag aayaadkuna waxay leeyihiin rabbi wuxuu yidhi ibarya waan idin ajiibayahay ishkaalkiiyo shubhada noocaasiya waa ka jawaabeen culimmadu waxay idhaahdeen marka ilaahay uu leeyay waadin waan idin ajiibayaa ajiibistaasi ducadaadi iyo baryadaadii la ajiibay mar walba maaha wixii aad doonaysaad ilaahay weydiisanaysun inaad hesho waxaa laga yaaba waxtar kaloo adigu aana daadanayn ama aana dareensanayn inaad ku hesho baryadaadi oo rasuulku wuxu uhi maa min rajulin yadcuu yadcuu llaha bidacwati laysa fiiha ismun walaa qatiicatu raxim ilaa acطaahu biha ixdaa alaaa khisaal ma jiro qof ilaahay baryaya baryadiisaasoo aanu dembi ku jirin islamarkaana qaraabogoysay ku jirin qofkaa ilaahay wuxuu siiyaa saddex arrimood midkood qofkaa baryadaa saxaa la yimi ima an yucajila lahu dacwata inuu ilaahay wixii uu doonaya usoo dedejiyo uu helaba aw yudakira lahu min alkhayri milaha ama baryada wixii uu ku heli ilaahay u kaydiyo agtiisa u dhigo yowma alqiyaama dabeetana u helo wixii adduunyada aan loogu soo dedejin aw yasrifa canhu min ama ilaahay tabaaraka watacaala baryada wixii uu doonayay isagoo siin addoonkii shar kaloo waxaan khayrkan uu doonayay u dhigma oo ku soo socday ayuu ilaahay kaga leexinaya markaa rasuulkuna alayhi salaatu wasalaam wuxu uhi yustajaabu liaxadikum liyustajaabu liaxadikum maa lam yacjal midkii waa la ajiibayaa ducaysa waa la aqbalay intaanu degdegin cajalka ee degdega rasuulka markii la weydiye rasuulku wuxuu yihi yaquulu dacawtu dacawtu falam yustajab lii wuxuu odhanayaa ilaahay waan berye waan berye waxba laygama aqbalin qaarkood baa laga inay dambaabaan ilahay waxba naga aqbali maayo war kama haysid ilahay inuu kaa aqbaliyay waxaa iska suurtagala in laga aqbalay baryadaadi khayrkii aad ku heli layd aakhiro lagugu kaydiyey in aakhiro lagugu kaydiyaana dee kuu dhaantaba inaad adduunyada ku hesho aakhiraad ayaad ka baahi badantay maanta waxaa laga yaabaa shar iyo dhibaato kugoo socotay in ilaahay kaaga leexiyey waxaa kaloo suurtagala dadka qaarkood wixii ilaahay ay weydiisteen sababtay u heli waayeen inay tahay baryadu waxa ay leedahay shuruud iyo mawaanic shuruud la rabo qofkii inuu la yimaado iyo waxyaaba diidoo hor istaaga in baryadii laga aqbalo oo waxaa markaa ahlucilmigu ay tilmaamaan qofku markuu shuruuddii baryada la yimaado ducadiisu mid sharciga ay noqoto wixii ducadiisa in la aqbalo diidiina uu ka tago in markaa ducadiisii dee la aqbalayo si aynu soo tilmaanay la ajiibayo cibaadaadka o dhanna waa sidaas mawaanicdii waxaa ka mida kuwa rasuulkuu sheegay calayhi salaatu wasalaam nin buu sheegay rasuulku rajul ashcata akbara yutiilu asafar qul yamudu yadayhi ila samaa yaqul yaa rabbi yaa rabb fa anaa yustajaabu lahu rasuul nin buu sheegay basaasaysan oo waxa weeyaan boor badan leh oo safar ku jira oo gacmaha kor u taagaya oo yaa rabbi yaa rabbi leh ilaahay barya rasuulku wuxu uhi sideebaa looga aqbalayaa ducada waayo wuxuu cunaya waa xaaraan wuxuu cunaya waa xaaraan wuxuu xidhaya waa xaaraan waxaa lagu soo koriyey waa xaaraan xaaraantaa diiday ducadiisi in la aqbalo isagoo asbaabteedii la yimid oo safarku wuxuu ka mid yahay asbaabta keensata ducada in la aqbalo waxaa ka mid a raftu lhaya qofka xaaladiisu tawaaduc inuu ka muuqdo waxaa ka mid a ilahay magacyadiisa in lagu baryo waxaa ka mid a in gacmaha kor loo qaado waxaasoo dhan isagoo hayay haddana lama aqbalaya la yidhi o wax ducadiisa in la aqbalo diidaya meesha taagnaa waxaa markaa culimmadu ay tilmaameen inay baryada ilaahay aada baryaysaa ay ka dhigan tahay un laabka aada qaansada ka tuurayso laabku marba wuxuu gaadhaa qaansadu meesha ay gaadhsiiso qaansadu hadday xoog weyn tahayna laabka meel fog bay ku tuuraysa hadday iyadu iskaba taag daran tahayna de waxa laga yaba labada lugood iska toogta ninkii tuurayay oo isaga isagii dhib ay u geysato ducadina waa saas oo kale qalbigaagu hadduu iimaan iyo daaco ku camiro yahay xaaraan iyo xumaan o dhanna aad ka dheeraatay ducadu meeshaad la doonaysay bay gaadhaysa ay qalbigiibaa xoog ahoo si fiican u tuuraya haddii qalbigaagu uu kharibay oo daciif taag daran uu yahayna baryadii meel gaadhsiin maayo madaxaaga wallahi aan kor u dhaafahay markaasi baryadaada loo aqbalo waxa weeyaan naftaada horta hagaaji ilaahay tabaaraka wa tacaala ibni aadamkaba marka wax laga doonayo waa la isu wanaajiyaa soo ma ilaahay tabaaraka wa tacaala markaad wax ka doonaysid isu wanaaji daahiran wa baatinan qalbigaaga hoostaada iyo dushaadaba hagaaji wuxuu uhi sheekhu wayamliku ilaahay tabaaraka wa tacaala waa leeyahay kulla shay isagaa ayaa leh walaa yamlikuhu shay ilaahay cid mulkidaana ma jirto walaa hinaa can illaah walaa hinaa maaran ma jiro can illaahi tacala ilahay laga maarmo tarfatacay ilbiriqs ilahay lagama maarmi karo waman istagna can illaah qofka ilaahay iska maaran siiya waraa ilaahay waan ka maarmay darfata caynin ilbiriqs faqad kafara waa gaaloobay oo wasaara wuxuu ka mid noqday min ahli lxayd ay min ahli lhalaag kuwa halaagsan uu ka mid noqday min tawxiid rububiyaay ka mid tahay inaad sugto in shay kastaba ilaahay uu leeyahay tabaaraka aladii biyadihi lmulk walilahi mulku samaawaati walard ilaahay tabaaraka wa tacaala cidina inaanay lahayn cidina inaanay waxba la lahayn cidna inaanu ilaahay u baahnayn oo waxba aanay cidna la qaban waa inaad aamintaada ictiqaado ilahay inaan laga maarmi karin waa inaad aamintaada ictiqaado yaa ayuha annaas antum alfuqaraa ila allah dadow idinkaa ilaahay u baahan ilaahayna waa ka haniga ah cidna aan u baahnayn qofka haddaba yidhaahda anigu ilaahay waan ka maarmay waa gaaloobaya waayo wuxuu aaminay inuu ka hoos baxay mulkigii iyo tasarufkii iyo maamulkii rabbi tabaaraka wa tacala ka sida aaminaana waa kufri oo waa gaaloobay ilaahayna tabaaraka wa tacaala rabbinimadiisi uu meel kaga dhacay wallahu ilaahay yaqdabu waa waa cadhoodaa wayardaa waana raali noqdaa laa ka axadin ey laa ka ghadabi wa ridaa axadin ma aha cadhadiisi iyo raalli ahaanshihiisu raalli ahaanshaha iyo cadhoodka axad oo min alwara khalqiga ka mida ilaahay sifaadkiisay ka mid tahay inuu inuu raalli noqdo inuu cadhoodana ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ka raali noqdaa wuxuu raalli ka yahay acmaasha wanaagsan wuxuu ka raali noqdaa cidda camalkii wanaagsaneed la timaada meesha lagu sameeyo ilaahay ka raali noqdo ilaahay wuxuu u cadhoodaa acmaasha xunxun cidda u samaysana waa u cadhooda ilaahay inuu sifaadkan leeyahay qur-aanka iyo sunnada waa ayna tusiyeen ilahay baa hi radia allahu canh ilaahay waa ka raali noqday kuwii la yimi wanaag laqad radiya almuhaajiriin walansaar iyo kuwii saabiqiinta islaamka u dheereeyey iyo kuwii wanaagga ku raaca ilahay waa ka raali noqday laqad radia allahu can lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara ilaahay mu'miniinta waa ka raali noqdaa la nebi maxamedow ballanka kula kugula gashay taxta shajara beecada baycat lcaqaba man lacanahu allahu wagadiba calayh ilaahay tabaaraka wa tacaala dadka qaarkood inuu nacdalay oo u cadhooday buu rabbi tilmaamaya wagadiba allahu calayhi walacanahu ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu cadhooday oo uu nacdalay ka qof muumina si ulakaca u dila arrinta noocaasi ana aan ka toobad keenin ayaa aayadda qur-aankiina tusinaysa wa baa-u bigadabin min allah cadho xagga ilaahay ka ahaatay bay kuwaasi ay la hoydeen marka waxaa ka mid a madhab salaf madhab ahli الsuna waljamaca sifaatkan ilaahay loo suga algadb wاrida wاlcadaawa wاlwilaaya wاlxub wاlbq ilahay inuu waxna jeclaado waxna naco waxna u cadhoodo waxna ka raali noqdo cid colaadiyo cid rabbi tabaaraka wa tacala uu soo dhoweeyo lamana odran karo adabka waxaa looga jeedaa iraadaة alciqaab ciqaab doonista uu doonaa qadab la idhaahdaa waxaa ridaana looga jeeda iraadat thawaab ama alisaaba waayo alqadab iyo aliraada oo laba sifay kale yihiin inay laba sifo kale yihiinna luqadana waa ku caddahay qur'aankuna waxa weeyaan waa caddeeyey waxaa kaloo taa ina tusinaya inay dhacdo in shay ilaahay tabaaraka wa tacaala uu jecel yahay oo raalli uu ka yahay haddana aanu doonin oo ilaahay iimaanka waa jecel yahay raallina waa ka iyo daacada haddana dadka oo dhami inay iimaan sameeyaan ilaahay ma ma aanu doonin markaa qadabkii iyo waxaan ujeedaay ridihii iyo iraadadii inay halkaa ku kala baydheen soo maarg oo laba ay kala yihiin ashyaa ilaahay uu cadhoodo uu necab yahayna qadar ahaan waa u doonaa xikmad ku jirta awgeed markaa qadabkii iyo iraadadiina waa laba waxa weeyaan kala duwan markaa sheekhu halkii hore sifaadka uu kaga hadlayey inuu halkaasun hoosgeeyo ayay ahayd laakiin sidaan hore u tilmaanay baabka qadarka iyo baabka sifaadka markuu sheekhu kitaabka kaga hadlayo labadaaba si filaqsan buu uga hadlay oo faqaraadku kaga hadlaya midba meeluu ku tuuray wuxuu ihi sheekhu wanuxibu waxaanu jecel nahay asxaaba rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam ahlu sunnuhu waxay jecel yihiin saxaabada rasuulka iyagoo arrinta noocaasi ee ku khilaafsan alrawaafid waannawaasib kuwa rawaafidda la idhaa shiicada ka mid ah ee saxaabada rasuulka u cadhooday ilaa in yaroo ka mid ah oo iyagu gooni ay u calaama saarteen mooyaane iyo kuwa nawaasibta la idhaah oo saxaabada intii ahlulbeyt ahayd ama ahlulbeytka ka ag dhoweyd iyaguna u cadhaysan laakiin ahlu sunna saxaabada oo dhan ama ahlu beyti rasuulillaahi ha noqdaan ama saxaabadii kale ha noqdaan dhammaantoodba way jecel yihin jacaylkaa saxaabada rasuulka la jecel yahayna waxa uu ka dhasho uu ka ratibmay jacaylka ilaahay uu jecel yahay oo ilaahay subxaana wa tacaala saxaabada waa jeclaa rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waa jeclaa qofkuna hadduu muumiyo ilaahay uu jecel yahay dee ilaahay ciddii uu jecel yahay waa inuu jeclaado hadduu qofku rasuulka calayhi salaatu wasalaam jecel yahayna dee rasuulku ciddii uu jeclaa oo saxaabadiisa waa inuu jeclaado waxaa kaloo maxabadaas iyo jacaylkaasi uu ka dhashay islaamka siday ugu gargaareen iyo saxaabadu waxi ay u qabteen fadli weyn baanay nagu leeyihiin wanaaggaa maanta aynu haysaniyo nicmada islaamka ilaahay iyaga ayuu sabab uga dhigay inuu ina soo gaadho iyagaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam garab istaago u nusreeyey iyaga ayaa diinta rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka maqlay oo ka xifdiyey oo ina soo gaadhsiiyo inayna soo gaadho sabab u ahaa iyaga ayaa maalkoodii iyo naftoodii iyo waktigoodiiba u bixiyey oo nusraynta iyo gargaarka waxa weeyaan diinta islaamka jacaylkeenu saxaabada jecelle wuxuu ka dhashay ammaanta ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ammaanay ilaahayna cid wanaagsan mooyaane cid xun ma ammaanade iyo raalli ahaanshaha ilaahay raalli uu ka naq ka noqday iyo ilaahay inuu janno u ballan qaaday oo ilaahay tabaaraka wa tacaala waa ammaanay السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه kuwii islaamka u dheereeyey muhaajiriin iyo ansaar iyo kuwii wanaag ku raacayba ilaahay waa ka raali noqday iyaguna ilaahay way ka raali noqon doonaan waxay kaga raali noqdaan ayuu ilaahay tusi doonaa oo naciim iyo waxay indhahooda ku doogsadaan waxaa ilaahay u diyaariyey waacadda lahum jannaatin tajri taxtaha alanhaar jannooyin waxa weeyaan webiyaal ay dhex qulqulayaan bu ilahay kuwaa u diyaariyey muhaajiriin iyo ansaar inay ahluljanno yihiin ayuu ilaahay tabaaraka wa tacaala sheegay khaalidiina fiiha abada dalika alfawz alcadiim liibaantii iyo guushii u weyneed inay heleen oo aad jannada inaad gasho weliba aad ku waarto ayaa waxa weeye rabbi tabaaraka wa tacaala uu tilmaamay waxaa rabbi uhi moxamedun rasuulu llah waladiina macahu ashidaau cala alkufaar ruxamaau baynahum taraahum rukacan sujada moxamed oo rasuulkii ilaahay ah iyo kuwa la jooga waa saxaabadiisa waa kuwa gaalada ku adag dhexdoodana isu naxariista waxaad arkaysaa buu leeya ilahay uu ku ammaanaya cibaado iyagoo ilaahay u rukuucsan oo ilaahay subxaana wa tacaala u sujuudsan aayaadka qur-aanka ilaahay tabaaraka wa tacaala saxaabada ku ammaanaya waa farabadanyi ilaahay wuxuu tilmaamay saxaabada laftoodu inay kala fadli badnaayeen oo kuwii maka qabla alfatxi islaamay ee waxna la baxay inay ka fadli badan yihiin kuwa kuwii intaa kadib islaamay ee wax la baxay uu rabbi tilmaamay haddana ilaahay wuxuu sheegay dhammaantoodba inuu ilaahay janno u ballan qaaday wa kullan wacada allahu alxusnaa kuwa fatxiga ka hor islaamay iyo kuwii kadib islaamayba ilaahay dhammaantoodba janna u ballan qaaday waxaa ibnu xasam uu leeyahay haddaas waxay tusinaysaa saxaabada rasuulka oo dhami inay yihiin waxa weeyaan ahluljanna aayaadka qur-aanka ilaahay saxaabada uu ku ammaanay kuwa aynu soo soo koobi karayno maaha rasuulkeenuna calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa waa ammaanay hadallada ku ammaanay waxaa ka mida inuu yihi rasuulku lan yadkhula annaara axadun baayaca taxta shajara naarta geli maayo qof rasuulka ballan iyo beeco kula galay taxta shajara geli maayo waa ahlujanna dhammaantood kun iyo afar boqol bay ahayn iyo weliba ziyaado ilaa kun iyo shan boqol ba waxa weyaan lagu tilmaamo waxaa kaloo rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam laa tasubu axada min asxaabi hacaayina ha dhaleecaynina hoosa u ridinoo waxa weeyaan qadarkiisa ha ka nuqsaaminina mid saxaabadeeda ka mida axadan waa nakira bisiyaaqi nafyi faina axadakum low anfaqa mila uxudin dahaban ma adraka mudda axadihim walaa nasiiba midkiin hadduu bixiyo buurta uxud oo dahaba dadkiinaan saxaabada ahay gaari maayo mudkii labadii sacab ee midkood uu la baxay saxaabada ka midi ama labada sacab berhkooda uu la baxay sacabkaasoo qura oo midkood uu bixiyey gaari maayo buurta uxud ee dahaba haddii midkiin sadaqad uula baxo fadliga iyo darajada dadka ay dheer yihiin awgeed caaisha radia allahu canha ayaa waxaa lagu yihi sa muslim warinayo dad baa saxaabadii rasuulka wax ka sheegaya xataa abubakar iyo cumar wax ka sheegay deetana markaas waxay tidhi miyaad la yaabaysaan saxaabadii waa dad camalkoodu go-ay macnaa way dhinteen de dabeeta ilaahay baa wuxuu jeclaaday an laa yaqtac canhum alajr inaanu ajarka ka jarin dabeeta dad baa meel kaga dhacayo dadkaasi dee adha waxay noqonaysaa inay saxaabadu ajarkooda gurtaan marka yowm alqiyaama laysla tago dadkii saxaabada caayayey ee waxa weeyaan wax ka sheegayey ibnu cabbaas wuxuu uhi waana asxaabu moxamed hacaayin waxbaa ka sheegina wallaahi mid midkood saacad uu la joogay rasuulka calayhi salaatu wasalam wakti yar uu la joogay ayaa dhaanta camal midkiin uu sameeyey arbaciina sana afartan sannadood fadliga uu ku ele joogitaanka rasuulka calayhi salatu wasalam waaba khayru nnaas de khayru nnaasi qarni buu rasuul dadka waxaa u khayr badan qarnigayga uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum deete kuwa ku xiga deete kuwa ku xiga waa saddexdii qorni qarniye mufadalka ah kadib rasuulku yihi alayh salaatu wasalaam uma yafshu lkadib intaa dabadeed been baa faafaysa diinta been laga sheego bidac lagu soo daro aan diinta kamid ahayn iyo been dadka dhexooda intuba waa faafaysaa bui rasuulku markaa saxaabada rasuulka ahlu sunna waljamaaca way jecel yihiin wanaag mooyaane xumaana ka sheegi maayaan walaa natabara ka beri noqon mayna jacaylkaa saxaabada la jeclay waa waajib oo muwaalaadka xidhiidhintii saxaabada la xidhiidhiyo waajibka ahayd ayuu hoos imanaya oo waa in qalbiga laga jeclo laga raaliyahay afkana wanaag may wax kale aanaan saxaabada laga sheegin waa in jacaylkaasi uu keensado addabu can asxaabi rasuulillah in la difaaco ciddii wax ka sheegaysaba loo jawaabo waxa uu leeya sheekhu walaa natabara ka beri noqon mayno min axadin mid oo minhum saxaabada ka mida oo saxaabada kuwa ka mida ka beri noqon mayno odhan mayno shaqayskuma lehin uma jeclin odhan mayno wanubqidu waanu u cadhoonaynaa man yubqidu cidda saxaabada rasuulka neceb wabiayri wayadkuruhum oo ku sheegaya bigayri lkhayr khayr waxaan ahayn ka saxaabada rasuulka ku sheegayn waanu necebna oo ahlu sunna waljamaca waxay isku waafaqsan yihin kutubtooda caqiidadana ay ku tilmaameen sida waxa weeyaan saabuni oo kale raximahullah fi caqiidati salaf iyo imaamu axmed raxmat ullaahi caleyh fi sunna shaykhulislaam fi lcaqiida alwaasitiya ahlu sunna waljamaca waxay aaminsan yihin saxaabada wanaag mooyaane xumaan aan laga sheegi karin xataa hadday ka dhacdo muxaqaqay tay inaan laga sheegi karin oo dadka loogu sheekayn karin saasay tahy caqiidatu ahli sunna waljamaca qofka taa khilaafa ee saxaabada xumaan ka sheeg sheega ama wax jira ha noqote ama waxaan jira ha noqotee inay arrintaasi tahay bidca uu sameeyey bal huwa mubtadic buu leeyahy sheekh imaamu axmed raxmat ullaahi caleyh waayo ilaahay wuu ammaanay wanaagood unbuu ilaahay sheegay adna xumaantoodii baad sheegaysa ta kale markaad xumaan ka sheeg sheegto waxay taasi keensanaysaa in dadkii la rabay inay jeclaadaan oo qalbigooda wanaagu galo inay u cadhoodaan waxaan garanayaa waxa weeyaan galaaska shanaad iskuolka markaan maraynay taariikhdii lagu dhigan jiray iskuulladeenna waxaa la dhigan jiray taariikhdii waxa weeyaan khulafada iyo dawla umawiya taariikhdaa waxaan isyidhi dadka qoray waxay ahaayeen dad shiicada qolada la idhaahdo raad ku leh ama raad bay ku lahay waayo waxaa ku qoran hadallo fara badan oo duritaan oo ku wajahan saxaabigii mucaawiye la odhan jiray iyo reer bani umayiyo anigu waan garanaya anigoo yaraa haddana heer baan gaadhay aan naco mucaawiye oo nin xun aan u arko isagoo saxaabada ka mid waxaa lay dhigayay baana keensaday mogta ka taa waxaan uga jeedaa haddii saxaabada xumaantooda la sheeg sheego dadku inay nacaan bay keensanaysaa taasina waa xaaraan in la naca oo in la jeclaado ayaa waajiba xataa wuxuu leeyahy imaamu dahabi raximahullah kitaabkii siyar aclaami nubala wuxuu leeyahy haddaad isweydiiso maxaa kutubta qaarkood taariikhda loogu qoray waxyaabo khalada oo laleeyahay saxaabaday ka dhaceen wuxuu leeyahy waxaa loo qoray arrintaasi sida dadka khawaasta ee culimada ahon ay u daalacdaan limujarad iilaac ma daalacan kara buu leeyahy nimaan ahayn caalim bal hadda ufiirsa imaam noo sir alaam nubala buu ku leeyahy kutubta taariikhdii ay ku qoran tahay mataalib saxaaba ama waxyaabo saxaabada laga sheegaya walaa yajuusu dikruhaa lilcawaam waa imaamu daahir ma banaana qofku intuu dadka caamada soo hor istaago inuu saxaabada wax ka sheeg sheego oo fitankii saxaabada qaarkood dhex marayo wax uu ka sheekeeyo sida ilaahay gacantaada uga badbaadiye carabkaagana aanaad uga ilaaliso wanaag mooyaane xumaan aanaad saxaabada rasuulka uga sheegin cidda ka sheegaysa waa lacab walaa nadkuruhum ku sheegi mayno saxaabada ilaa bikhayrin wa xubuhum jacaylkoodu diinun diin weeye saxaabada in la jeclaadaa wa iimaanun waa iimaan iimaan baad ka kororsanaysa waa ilaahay daraaddi ba u jeclaata wax kaloo idinka dhexeeyaan jira wa ixsaanun waa wanaag aada la timi wa bukduhum in saxaabada loo cadhoodoo la nacaano dhammaantoodba saxaabada oo dhan dhammaantood la caayo ama dhammaantoodba la idhaahdo way kufriyeenoo diintii way ka noqdeenoo way ridoobeen kufrun waa gaalnimo iyo wa nifaaqun iyo nifaaq iyo wa tuqyaanun xadgudub qofkao xuduuddii loo dejiye loo yeelay ka gudbay wallahu aclam وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين aynu ka hadlaynay dersigeeni shalay ana ahla الsuna waljamaca yuxibuuna asxaaba rasuuli اllahi salى اllahu alيه wasalam xuba sharciya waxaynu tilmaanay xubiga iyo jacaylkaa saxaabada rasuulka loo hayo asbaabta keentay iyo adiladiisa iyo inuu ka mid yahay muwaalaadkii waajibka ahayd in saxaabada rasuulka loo galo ayaynu shalay ishaaray dadkana waxaa u daran oo ugu baadiyeysan qofka khiyaaru lmu'miniin hilli iyo xiqdi iyo cadho qalbigiisa ugu haya iyo saadaat alawliyaa bacda annabiyiin bal kuwa caynkaas iyo yuhuud iyo nasaara ayaa qadiyadda noocaasiya ku dhaama oo se idhaahdaan culamaau sunna yuhuud baa waxaa lagu yihi man khayru ahli millatikum diintiina dadka haysta yaa ugu wanaagsan qaala asxaabu muusa muuse saxaabadiisii bay yidhahdeen nebi muuse alayh isalatu salaam wa qiila linasaara man khayru ahli millatikum nasaarana waxaa lagu yihi dadka miladiina haysta yaa u khayr badan qaala asxaabu ciisa wa qiila liraafida shiica man sharu ahli millatikum baa lagu yihi iyagana yaa u shar badan miladiina iyo diintiina cidda haysta qaaluu asxaabu muxamed nebi maxamed saxaabadiisa u shar badan bay idhahdeen cidda milada iyo diinteeda haysta kamana aanay soo reebin saxaabada ilaa in yar mooyaane sheekhu markaa isagoo tilmaamaya kuwa iyo kuwa lamida dalaalkooda tilmaamaya in ahlu sunna waljamaca inay khilaafsan yihiin ayuuhi wanuxibu asxaaba rasuuli illaah walaa nufritu fii xubi axadin minhum guluwina ku samayn mayno jacaylkaanu jecelahay mid ka mida asxaabada ay laa natajaawasu alxadda fii xubi axadin minhum xadkii sharcigaa ka gudbi mayno sida ay sameeyeen nimanka la dhahdaa shiicadu oo labun bay ugu qaybsameen saxaabada kuwa ay jeclaadaan sida iyagu ay sheegteen xubbi khayru sharciya oo xadkii ay kaga gudbeen ilaa qaarkood ay la gaadhay ilaa xaddi taaliih inay ilaah ku sheegeen cali bin abi aalib radia allahu canhu iyo saxaabada qaarkood oo xaqii ay ku lahayn ay ka gaabiyeen oo ay nacdalayaan ama ay caayaan ama ay takfiirinayaan umillada iyo diinta ay ka saarayaan walaa natabara'u min axadin minhum ka beri noqon mayno mid ka mida saxaabada sida rawaafidu ay sameeyeen oo waxaa ka mida qawaaciddooda laa walaa ilaa bibara suurtagal ma aha cali iyo ahlulbeytka inaad xidhiidhisa yidhaahdeen ilaa inaad ka beri noqoto abubakar iyo cumar mooyaane hadi waa caqiidatu raafid waa caqiidatu alkhumayni dad fara badan oo muslimiinta ka mid ee u haystaan inuu ahaa nin muslima oo islaamka u gargaarayay sanamay quraysh buu odhan jiray duco dheer buu sameeyey oo ay ku jirto in abubakar iyo cumar labadii sanami quraysh ay ahaayeen oo uu leeyahy waxaa ka mid a xukuumadda iyada alxukuuma alislaamiya waa shiicadan iiraan wey markaanu maka iyo madiine qabsanno waxyaabaanu qaban doona u horreeya waxaa ka mid a labadii sanami quraysh inaanu ka soo saarno xabaashooda abubakar iyo cumar aimada yadu wuxuu yidhi aimada yada macsuumiintii iyaga ayaa ka sarreeya ama ka darajo sarreeya ambiyada kitaabkiisa alxukuuma alislaamiya la idhahdo ay ku qorantay maa wax lagu been abuurtay sidaa awgeed ayaa culimmada islaamku ay isku waafaqeen inuu ahaa kaafir murtada muslim aanu ahayn khumeyni iyo wixii milladiisa iyo diintiisa markaasi ku abtirsadaa laakiin kaiir min ahli sunna waa masaakiin laa yacrifuuna can madhabi tashayuc shay-an shiicadu hadalka ay meelaha ka leeleedahay idaacadaha ee dadka ay u tusinaysa inay gaalo ka soo horjeeda ama ay la dagaalamaysa run moodaan weligeed taariikhda laguma arag lagumana arki doono shiico gaalo la dagaalanta laakiin shiico islaam iyo ahlu sunno la dagaalantaa waa mid buuxdo wax weeyaan eega dhibaatada haysta ahlu sunna fi liiraan waa aqaliya mudahada cagafkaa la mariyaa masaajidooda waxaanay ku samayn ingiriiska iyo maraykanka muslimiinta degan ayaa shiicatu iiraan ahlu sunna waljamaca marka ay ku sameeyaan marka waxaa muhiima qofku dadka inuu caqaa'idkooda barto iyo manaahijtooda oo aanu ku dagmin khutabka rannaankaa iyo kelimaadka xamaasigaa ee aanu waxba ka hoosayn markaa shiicadu waxay idhaahdaan laa walaa ilaa bibara ma xidhiidhin kartid cali iyo ahlulbeytka ilaa aad ka beri noqotid abubakar iyo cumar iyo saxaabadii waxa weeyaan kale sidaa awgeed baa waxaa ka mid ah cibaaraadka culimmada ahlu sunnuhu kutubilcaqiida ay ku sheegaan sida bisanadi saxiix uu ku warinaayo abubakar ibn abi shayba kitaab aliimaan ashahaadatu bidca waalbaraa'atu bidca ay idhaahdaan culimmada ahlu sunnuhu ashahaadatu bidca marka le waxay uga jeedaan ashahaadatu liaxad annahu fi ljanna aw fi nnaar qof mucayana in looga marakaco inuu jannada gelayo ama inuu naarta gelayo de isagoo nool oo daliil uga marakacayna aanu jirin inay arrintaasi bidco tahay waalbaraa'atu bidca bay yidhaahdaa marka le albaraa'atu bidcana waxay uga jeedaan ay albaraa'atu min abi bakr wa cumar wa min asaxaaba waataa ay leeyihiin mubtadicada rawaafida ah ilaa aad ka beri noqoto abubakar iyo cumar cali ma jeclaan karti markaa taasina inay bidco tahay bay tilmaameen saxaabada kuwo ka mid ayaa xataa cibaarahaasi ka sugnaatay si abu saciid alkhudri iyo xasan ulbasri iyo iyo rag kale waxa weeyaan fara badan jacaylka saxaabadu waa diin iyo iimaan iyo ixsaan buu yihi sheekhu leannu waa imtitaal liamri illaah waa amarkii rabbi tabaaraka watacaala oo loo hoggaansamay amarkii rasuulka alayhi salaatu wasalaam oo loo hoggaansamay wa bokduhum kufrun wa nifaaqun wa tugyaan masaladaa goormaa la takfiirinayaa qofka saxaabada caaya goormaase aan la takfiirinahayn kitaabka saalim lmasruur la yidhaha sheikhu lislaam ibnu taymiya raximah ullah aakhirkiisa ayuu kaga hadlayaa halkaasaad insha allah uga noqon doontaa wuxuu yihi sheekhu wanuhbitu waanu sugaynaa alkhilaafa khilaafadii waanu u sugaynaa alkhilaafa waa hogaaminta iyo maamulitaanka dadka oo rasuulka alayhi salaatu wasalaam ba ahaa rasuulkii dadkii iyo hogaamiyihii markii rasuulku uu dhintay waxaa rasuulka arrintaasi uga dambeeyey usoo gadaal maray alkhulafaa alraashiduun marka wuxuu leeyahy haddaan nahay ahlu sunna waxaanu khilaafadii usugaynaa bacda rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam awalan marka u horeysa liabibakr asidiiq radia allahu canh oo khaliifadii xaqa ahaa ee rasuulka ka dambeeyey abubakar inuu ahaa khilaafadiisuna xaqa ay ahayd ayaan sugaynaa tafdiilan lahu baanu sidaa u leenahay fadilitaan aanu fadilaynaa awgeed iyo wa taqdiiman horumarin aanu ka horumarinayna isaga calaa jamiici lumma ummadda oo dhan oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam dabadey ummadda waxaa ugu afdalsanaa aqdamuhumna ahaa khayruhumna ahaa abubakr radia allahu canhu ahlu sunna waljamaca way isku waafaqeen khilaafatu abi bakrin radia allahu canhu inay ahayd khilaafatu xaqin wa sawaab waxaa marka ahlu sunna ay ku leeyihin masalada laba qowl qaarkood waxay dhaha rasuulka ayaaba sii cadeeyey in khilaafada ka